dhawaata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysten waxaana soo dhegeystay naanta afka soomaaliga b b c da v o e da iyo weliba tafsiirka qur-aanka kariimka aan idaacadda ku daahfurnay dhegeystayaal ka raali noqda dibidhac markaasi ku imaada wargeysyada waana ka raaligelinaya dhegeystayaasha bal iminkana unsii dhaadhacno wal xubinta wargeysyada waxyaala ay ka qoreen wargeyska kale hadee daily nation the standard halkan waxaa markaasi faahfaahiin macluumaad fara badan kala duwan saakay kala qorayaan wargeysyada the standard ee the daily nation waxaa halkan markaasi lagu qorayaa iyo sidoo kale markaasi aan ku eegi doono halka iyo waxyaalaha markaasi ka dambeeyey iyo madaxweynaha markaasi ku-xigeenka dalka william ruuto iyadoo markaasi xulafadiisa ee siyaasadeed ee aadka markaasi u taabacsan ay ka dalbanayaan dowladda sababtii markaasi sabtidii waa dabcan sababtii markaasi isniintii markaasi qalaasaha dhibaatada markaasi loo geliyey qashqashaadna loo geliyay duulamaadkiisa uu ku tegayay wadanka uganda iyadoo markaasi halkan wargeeska uu qoranayo waxaa leeyahay what the mission in uganda to the deputy president ama maxay tahay qorshihiisa markaasi kaga aadan wadankaasi uganda iyo weliba waxyaalaha markaasi uu hiigsanaya hiigsigiisa labada kun laba iyo labaatanka ayaa halka markaasi faallo kaga qoraya wargeyska boggiisa toddobaad iyo lixaad wargeyska kale wargeyska ah the daily nation waxaa wargeyska halkan uu qoraya iyadoo markaasi sidoo kale uu halkaasi kaga codsanayo madaxweynaha wadankaasi uganda sidoo kalena isagoo isku diyaarinayo siyaasadiisa labada kun labaiy labaatanka iyadoo uu markaasi cilmi dabcan khibrad fara badan iyo weliba hogaan iyo ololo sida markaasi uu doonayo in uu markaasi kaga soo qaato talooyin fara badan dhankaasi iyo madaxweynaha wadankaasi uganda ayuu wargeyska staaga u qorayaa iyadoo sidoo kalena halkaa dadka kenyaanka ku dhaqan uu sidoo kale la kulmayo dhegeystayaal maxaa haddaba cilaaqaadka iyo xiriirka maxay yihiin ee aadka markaasi usii xoogeysanayo madaxweynaha uganda iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruuto waana safarkii labaad ee markaasi bishii hore ayuu ku tegay inkastoo wadanku markuu kaga baxay isan la ogeen laakiin kulamadaas markaasi la sheegayo ayaa markaasi halkan ku keenaysa in markaasi la kala garanayn shakigana keeni karayso waxyaalaha markaasi qorshahii ajandayaasha ay ka hadlayaan iyadoo markaasi albaabada ay u xiran yihiin madaxweynaha uganda yuri kagato museveni iyo sidoo kale madaxweynaha ku-xigeenka william ruto ruto ayaa markaasi shalay wadanka ka safray waxaana sidoo kale halkaasi ku tegay booqasho kulamo kala duwan oo la qaadanayo madaxweynaha iyo weliba howlaha markaasi siyaasadeed iyo weliba hanaanka la iskugu dabaradi karo siyaasadiisa markaasi isku diyaarinaya labada kun labaiy labaatanka sida wargeyska saaka uu qoraya dhegeystayaal waxaa halkan markaasi la sheegayaa iyadoo markaasi ee isha aada loogu hayo siyaasadiisa madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxaa halkan sidoo kale wargeyska uu qoraya wargeyska sidoo kale standard uu faahfaahinaya siyaasadda iyo ganacsiga maxaa markaasi iskaga quseeya madaxweynaha ku-xigeenka iyo madaxweynaha markaasi uganda waa yuerika guto museveni madaxweynaha xilkiisa ugu muddada dheer ee wadanka qaarada dabcan qaaradan afrika iyo sidoo kale wadanka uganda iyadoo markaasi qaab xukunnimo ee militari uu ku qabsaday wadankaasi uganda sidoo kale dhegeystayaal waxaa markaasi iminkan faahfaahin sidoo kale ay sheegayaan inay ka bixiso qaabkii iyo hanaankii dowladda ay isku hor istaagtay nin markaasi dowladda ka tirsan ee haddana madaxweyne ah walafadiisa ayaa markaasi eedeyn kala duwan u jeedinaya dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta dhegeystayaal wargeyska the daily nation saaka halkan waxaa sidoo kale uu qorayaa iyadoo markaas wasiirka waxbarashada mutaahiga raali haadem gooha uu halkan sheegayo in markaasi ooga digayo dabcan fiiska lacagaha markaasi qarashaadka lasoo sidaana lagu bixinayo isagoo markaasi digniina culus u dirayo dowladda ayuu sheegay in markaasi soo daysay lacag gaarayso ilaa iyo toddoba dhibic waa toddoba iyo toban bilyan iskuullada markaasi loogu talagalay si markaasi mucaalimiinta heedhka ama kuwa maamulayaasha ay sidoo kalesan u dirin caruurta guryaha oo markaasi ay caruurta waxbarashada fiiskooda ay markaasi qiimeeyaan kadibna lacagahaasi qasnadooda loo gelin doono iskuullada kala duwan sida wargeyska halkan saaka uu ku qoray waxaana markaasi noqon doontaa kuwa markaasi dhammaan loo kala diri doono sida gobolada kala duwan maamulayaashooda iyo weliba sidoo kale dabcan maamulayaashooda ayaa markaasi kala duwan loo kala diri doono iskuullada si markaasi kaashka lacagaha isbuucan u helaan iyadoo markaasi fasalka koowaad ee fooman ay xaroonayaan inkastoo qaalidhaan fara badan ay waalidiinta ay ka muujinayaan kharashaadkii lacagaha markaasi aadku tirada badan ay ku baxayso waktigan ama safartan iskuulada markaasi caruurta dib dabcan waa fasalka koowaad ay ku xaranayaan ama fuuman ay ku xaroonayaan ay sheegeen in aysan ka kici karin iyadoo sheegtay in dhaqaalaha wadanka markaasi aada u leecayo ama aada u xun yahay keentana in kharashaadka aysan xamili karin ayna awoodi karin waalidiintana ku qasabtay in dowladda ay soo farageliso arrimahaasi iyadoo markaasi la arkaya waalidiin aada u tiro badan oo iskuullada markaasi dhex jooga dhextooba dhex jooga oo aan markaasi caruurtooda la qaabilin iyadoo aysan awoodin ama aysan haysanin lacagihii ay ku dabcan ay kusii wadan lahaayeen ama caruurtooda ay kaga gudbi lahaayeen ama ay ku gudbi lahaayeen fasalka koowaad dhegeystayaal ee sanadkan imaha koowaad ee foman ay dhammaan ay wada xaroonayaan sida wargeyska bogeysta qeybta sideedaad uu ku qoray wargeyska the daily nation waxaa halkan dhegeystayaal wargeyska uu qorayaa wargeyska the standard faahfaahin uu ka bixinayaa habka nasa oo urweynihii markaasi nasa ay shalay markaasi ku kala baxeen sidoo kalena saxiixda kala duwan ay halkaasi kusoo dirayaan door close for nasa ay leeyahay waa shalay ay markaasi albaabaha u xorneeyeen ayagoo markaasi haddana albaabaha iskugu dhufteen halkaas sidoo kalena albaabka ay u fureen waa ururka dabcan ama spacega markaasi one kenya alliance waxaa halkan sidoo kale ku sugnaa kuwa markaas iskaga baxay warweynihii markaasi dhammaan ay ka wada tirsanayeen kuna midoobeen sanadii labada kun toddobayo tobankii nasa stan legali ayaa leeyahay waxaana markaas imikan burburkooda markaasi ka dambeeyey heshiisyadii markaasi labada sideed iyo tobankii khilaafyadii madmadowgii markaasi kala duwnaa ee soogala dhaxay laakiin iyadoo sidoo kalena raila odinga halkan sida wargeyska ku qorayay wanwaan kala duwan uu doonayay markaasi inuu sameysto laakiin waxaa markaasi ka hordhacay xisbiyada markaasi kala duwan sida markaasi wiper clonzo misoka anc muslim davidi ford kenya moses otengula oo markaasi sheegay warqadna markaasi qoray in ay coalitionka ama spacey markaasi urweynihii nasa ay markaasi meesha ka saareen sidoo kalena iminkan la fiirin doono parliamentary group meeting oo markaasi saddexda waa xildhibaanada markaasi baarlamaanka mitiimo kala duwan saddexda xisbi ay yeelan doonaan ay kuna yeelan doonaan karen waxaana nairobi dabcan waxaana markaasi nasa ee kabixitaankeeda markaasi caqabad fara badan markaasi ku keeni doonta hornaankii hor waxyaalihii markaasi horaan heshiisyadii kala duwanaa ee wadanka markaasi ka dhacay iyo weliba waxyaalaha markaasi munaasabka u ahayd ee iminkan sida habka markaasi kala duwan ay u kala qaadan doonaan iyadoo sidoo kalena la filayo in gideon moy xiriirkii ama heshiisyadii markaasi ururweynihii nas dabcan xisbiga talada haya ee jubilee iyaga markaasi ay ka codsanay in uusan iskaga baxo si markaasi xulafa dhammaystiran ay dhammaantood ay u wada noqdaan sida wargeyska bogiisa sideedaad usaaka qoraya dhegeystayaal waa arrimaha siyaasadeeda dhegeystayaal idas markaasi aada u cakiran tahay siyaasadda naasa ee meeshana ka baxday imikan magaceeda halkaas ay ku bixi kadhiyo yacni dambeyn ugu dambeyn doonaa shalay sidoo kalena markaas aan lasoo hadal qaadi doonin ilaa markaasi haddana markaas heshiis kala duwan haddana uu la geli doono raila odinga laakiin oo la kala duwan uu u wado haddana waxaa markaasi uu u indhitaagaya sidoo kalena uu cadcad yahay dhanka markaasi xisbigan isbahaysigan ee markaasi one kenyan alliance dhegeystayaal saaka barnaamijkana sidoo kale aan ku eegi doono haddii ay bahraali ka noqdo dhegeystayaal wakhtiga awgiis oo nahaya dhegeystayaal bal aan fiiriyo muhiimada kale ee markaas wargeyska saaka uu qorayo iyadoo markaas iminka la sheegay nin tarkish ah oo markaasi ganacsiga dhanka dahabka oo markaasi lala xarinayay madaxweyne ku-xigeenka in markaasi maalgelin kala duwan uu kaga sameeyo wadanka haddana waxaa markaasi leeyihiin qaar markaasi aada u dhaliilan sida wargeyska saaka uu qoraya wargeyska waxauu sidoo kale leeyahay waxyaalaha markaasi iminkan madaxweynaha xiriirkiisa ninka tarkishka ah ee aidiin oo markaasi oo markaasi wadanka soo booqday marar fara badan sidoo kalena ka wada hadleen arrimaha investment ama sidoo kale maalgelinta dhanka dahabka wadanka ayaa haddana markaasi xiriirkooda ah shaki markaasi ay gelinayaan weliba qaadka markaasi u wada shaqeynayaan madaxweynaha iyadoo farta ku fiiqaanay iyadoo markaasi dhanka twitterka ay hadalhayn fara badan ay kabtaynad dhegeystayaal na waxaa sidoo kale halkan wargeyska sidoo kale u qorayaan dhibaatada markaasi lagula kaco gabdhaha ee markaasi guryaha joogo iyadoo markaasi dhibaato fara badan noloshooda aysan ku qabeen aabayaashooda ayaa markaasi dulmi fara badan ku geystaan sida markaas wargeyska halkan ku qorayo dhibaato xoogan ayaa markaas la dareemi karaa iyadoo laga codsaday in dhammaan dadka gabdhaha dhibaatada u geysanayo xadgudubka ay soo gudbiyaan fariimaha kala duwan iyadoo markaasi ay la xiriiri karaan haddii dhibaato markaasi kala kulanto iyo weliba waa gabadha laga hadlayaa guryaha joogaan oo markaasi waxaa markaasi laleeyahay xitaa waxay markaasi ay ka badbaadi la-yihiin aabbayaashii dhaleen oo xadgudubyo awgood kula kacaya ma jirdil hadday tahay kufsi hadday tahay qalbijab hadday tahay waxaa sida wargeyska saaka uu qorayo boggiisa saddexaad wargeyska the daily nation wargeyska wuxuu leeyahay aabbayaasha xitaa waa laga baxsanlayahay waxaa ka baxsanlahay gabdhooda kadib markii la arkay fifty nine of six inches oo cases oo markaas lasoo waa konton iyo sagaal warbixin oo markaas kala duwan wadamaan guud ahaan wadanka lasoo lasoo gudbiyay intii u dambeysay saddexdii sano ayaa waxaa markaas la sheegayaa in aabbayaal abdhahooda dhalay in xadgudubyo ay kula kaceen waxaana markaas ayihiin kuwa markaas guryaha joogay waxaana warbixintan ama dhaatadan ay sheegaysaa in markaas ay xaqiijinayso sidoo kale xadgudubkan looga hortegi karo haddii markaas laskala kaashado lambarada markaasi hotline-ka ah ee one one five waa one one nine five one one waa hal hal sagaal shan si markaasi wax looga qabto taasoo markaasi la daafuray labada kun sideed tobankii ilaa iyo juuna period ilaa haddana way socotaa warbixino kala duwan markaasi eedaha jinsiga markaas ay soo saarayaan warbixintooda kala duwan iyadoo markaasi la doonaya in lagu soo afjaro warbixintan dhibaatada markaasi horseedayso waxaa sidoo kale iminka la sheegayaa meelaha maqaaxidaha ama hoteelada markaasi waaweyn in sidoo kale la saari doono sidii markaasi xayraad xoogan oo markaasi looga horteega cudurka covid sagaal iyo toban mombaaso ayaa markaasi kulan xoogan lagu qabtay oo markaasi looga arinsanayay sidii loo dardargelin lahaa sidoo kale loo xiri lahaa dhammaan hoteelada waaweyn ee markaasi aan u hogaansamin talooyinka wasaaradda caafimaadka yuruba dabcan cudurka safarka covid sagaal iyo toban taasi oo markaasi qaban doonto hoteelo fara badan dhegeysta sida wargeyska saaka uu ku qoray boggiisa tobnaad wargeyska the daily nation eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaadka telefoonada ku saran fursadda siinaya inkastoo waqtigii uunala tegay waan ka raaligelinaya dhegeystayaasha laakiin subax wanaagsan dhammaantood aan leeyahay meel wanaagsan dabcan meel walba ay joogaan subax wanaagsan dhammaantiin soona dhawaada kuna soo dhawaada xubinta wargeysadii weliba qeybaha ugu dambeeya hadalhaynta dhegeysta ugu hore qadka telefoonka subax wanaagsan walaal soo dhowan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu bakar baa saciid cabdullaahi ismaamulka wajaar siciidow waan ku salaamay waan kaa qaada wajeer dhagdhag soo ma ahan ma insha allah nabadan kusaatan alxamdulilah halkii u kala socdaan idaacadda saarifan waxaan wajaarayna waxyada waa inaga maqan tahay ma maqalno waa tahay wax waa laga qaban doonaa siciidow dhegeystaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan walaal waan ku salaamaya haye saakasi aad ugu soo kaakacay
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yuusuf bakar waan ku salaamsa wax wanaagsan kuleeya xabsoo dowla deegaanka soomaaliya soobli cabsa waan ku waan kaa qaada waana ku salaamaya bakar ma ah laakiin waa bakat
haye si wacan baa looga abristaa hadallaynta ugu hadallayn waxba kama jiraan meeshaan aan kusuganay aad baad umahadsan tahay waan ku salaamaya gabadhaas aad bay umahadsan tahay dhegeystaha kale qadka telefoonka walaal waan ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah subax la mid ah waa cabdi aadan xagadheer cabdiyow haye xaaladda waa okay waa la wacan yahay inkastoo maaragtay saakii aan maaragtay beri aan ayna qabatay oo xaafadihii saakmanaha oo layiri shidaalkii baa la waayey layiri oo maaragtay soola oo ilaa shan saax in la sugahayo xoogaa oo kaas masaakaxa u iska iska jirta carrada sida kaleetana iskuullihii iyo hawlihii wax walba ay kala socdaan jawigu degan yahay aad baa loo fiican yahay waxaan idin leenahay subax wacan oo wanaagsan cabdiyow aad baad umahadsan tahay allaha soo usoo fududay dadkaasi biyaha biyalaanta sheeganaya matoorkii waa in markaas isriday oo loo helo qadka telefoonkaad ku jirta walaal soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum salaam wanaagsan subax la mid ah
waa cismaan xasan dagaxley cusmaanow haye
aad baa la buraaqaysan ilaah maad iska leh codkaada wuxuu isku bedela saaka
codka waa caadi dhankaana aad buu fiican yahay haye
aad baa la buraaqaysan yahay hawlaha si ilaah uu tagay usoo ansaacso maasha allah aad baa loo fiican yahay aad iyo aad dhag dhag soo maahan howlaha ha ha way fiican yahay kala degan yahay cusmaanow aad baad umahadsan tahay qadka telefoonka xigaha subax wanaagsan walaal waan ku salaamayaa ila hadal subax wanaagsan walaal waa tahay xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya goorra warkeeda maqli doontaan ee sideedii subaxnimo iyo facdumo ibraahim laakiin hal dhegeysta qadka telefoonka siinaya kadibna warkii ayaan usii dhaadhacinaa qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga hallow star f m hallow hallow qadkaad ku jirtaa fadlan ila hadal markaas dhegeystaas isagana khadka ayuu dadka cariir ooga dhigayaa waana ka raaligelinayaa haddii khadka dhankayga calidka jirana waan ka raaligelinayaa walaal soo dhawow alo star f m alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa aada macalin xuseen masalaani weye masalaani ka waran saaka aaday u fiican tahay baleeya mid kasta alxamdulilah haye
waatamale oo iska abaarbaar iyo iyo xoolo iyo meel aada laleeyahay ilaahay waxaan baa laga calacalaya meel kasta haye iska fiican yahay alxamdulilah waa tahay aad baad umaasan tahay ninkaasi masalaan iga soocoya khadka telefoonka u dambeeya dhegeystayaashu way mahadsan yihiin meel walba ay joogaan xubinta wargeysada iyo weliba hadalhaynta dhegeystayaasha suxul baan ku dhegeysan meel walba ay joogaan ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyibar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal kulanka sudhabada barnaamijka hogaanka imikan si toos ah inoogu bilaabanayo taarikhda waxay ku beegantahay afarta bisha sideedaad ee agoosto sannada labada kun koob iyo labaatanka waxaana barnaamijka nii daadihinaya anigoo ah yuusuf bakat dhegeystayaasha qeybaha dambaan fursad u siin doonaa dhanka wicitaanada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa dhanka qayb waa damca wicitaanka dhegeystayaal saaka barnaamijka diiradda ku saari doona iyadoo aan xisbiyada markaasi a n c wipa iyo ford kenya si rasmi ah markaas iskaga baxeen nasa shalay markaasi ay ku dhawaaqeen sidoo kale kamid ahaanshuhu aysan ka qeyb ay ka noqon sidaasna ay ku kala direen albaabaha jidhka markaasi shalay ay gelayeen markaasi ay u xirnaayeen dhegeystayaal kadib markii maalmo ka hor xisbiga o d m uu shaaciyey inuu iskaga baxayo isbahaysiga nasa ayaa saaxiibada hore ee markaasi ay ka wada tirsanayeen sanadkii labada kun toddobiyo tobankii iyagoona maanta dabcan shalay si rasmi ah ee ku dhawaaqeen inay markaas iskaga baxeen isbahaysiga mucaaradka ah ee nasa waa sida markaasi ayaga markaasi ay qabaane oona sheegeen in markaasi duluule fara badan ay ka tuhunsan yihiin sidoo kalena ay markaasi isku koobeen xisbiga o d m uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore dalka raa'ila odinga waxaa markaasi dhaliilo fara badan ay u jeedinayeen sidoo kalena kala qaybsanaan xoogan uu soo kala dhexgalay labada kun sideed iyo tobankii heshiiska markaasi gacanqabsiga ah ama hanshek markaasi dhexmaray ra-iisul wasaarihii hore dalka raa'ila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaa wakhtigaasi ka dambeeyey ama sidoo kale ka horreeyey isdhaarashadii markaasi uu isdhaariyey raa'ila odinga waxaa markaasi cilaaqaadkooda markaasi aad u sii xumaanayay isbahaysiga markaasi nasa oo markaasi aad kala fogaanshahooda markaas uu ka dhex jiray waxaa in badan ee markaasi eedeyn fara badan u jeedin jireen madaxa xisbiga o d m raila odinga raila odinga oo isagana sidoo kale eedeyntaasi iska fogeyn jira kuna tilmaamay mid markaasi shakhsiyadkooda danahooda markaasi aan dana iskaga dhigin oo sidoo kale ku sheegay kuna tilmaamay in markaasi mas-uuliyadda oo keliya markaas isaga dusha uu saartay kana kana turjumayo in mowqifkooda uusan markaasi tixgelinayn laakiin waqtiga waxaa ka dambeeyey iyadoo markaasi kala fogaanshahooda sii ballaaranay oo sidoo kalena ay sii adkeysanayeen in ay sii xoojiyaan cilaaqaadka xooggan ee markaasi isbahaysiga nasa laakiin taasi maysan dhicin oo waxaa markaasi go-aan rasmi ay ku gaareen xisbiyadii markaasi kala duwanaa ee heshiis waa isbahaysiga markaasi isku imaadeen nasa waa urweynaha nasa ee dhegeystayaale xisbiyada markaasi kale ah a n c wipa iyo ford kenya oo markaasi noqotay kuwa ugu hadalhaynta badan ee waddanka dhegeysta wakhtigii markaasi ugu dambeeyey ee dabcan axaddii aynu soo dhaafnay ay ahayd markii raila odinga uu sheegay in kulan markaasi deg deg ah ay qaban doonaan sidoo kalena dib loogu soo noolayn doono urweynihii nasa laakiin waxaa markaasi ka hor dhaceen kulan markaasi isbuucan ama isbuuca soo socda doonaya in ay markaasi ay wada yeeshaan laakiin shalay ay markaasi hilfaha u qaadeen oo markaasi kala direen saxiixyo kala duwanna ee markaasi ay kala qaateen balse marka hore intay arrintaa markaasiaysan ku dhawaaqeen waxay markaasi galeen shir albaabaha u laabnaa waxaana markaasi sheegeen in albaabka ay xirayaan albaab kalena sidoo kale ay furayaan albaabka ay furayaanna dabcan ay ula jeedaan xisbiga kale markaasi isbahaysiga ee sidoo kale doonayaan inay samaystaan ee ah kan markaasi oka oo ama one alliance kenya ama kenyan alliance dhegeystayaal oo ay sida uu sheegay dabcan xisbiga markaasi hogaamiyahooda wiper ninka markaas lagu magacaabo stephen clonzo mesioka laakiin shakhsiyaadka shalay markii naasa ay meesha ka baxayeen oo markaasi ku wada sugnaa xildhibaanada dhammaan saddexda xisbi ee markaasi sida a n c wiper iyo sidoo kale ford kenya waxa markaasi halkaasi ay ku wada sugnaayeen sidoo kale nasixiyadooda iyo xildhibaanadooda halkaasi ay ku wada sugnaayeen waxaa markaas iminka noqon doonta in dhanka baarlamaanka loo sii jeheysan doono oo markaasi xilalkii markaasi horaan lagu wada heshiiyey bal habkan iminkan maqaamka ay ka istaagi doonaan iyo sidoo kale sidii markaasi ay ka yeelan doonaan kulan ay markaasi yeesheen xildhibaanada iyo weliba hogaamiyaasha xisbiyada markaasi wiper a n c iyo ford kenya waxay markaas saddexda xisbi ee markaasi ku dhawaaqay in aysan hadda ka tirsanayn nasa nasa inaysan ka tirsanayn ayaa go-aan ku gaareen sidoo kalena wada saxiixeen waxaa markaasi u gudbin doonaan guddiga markaasi u qaabilsan dabcan maamulka ama diiwaangeliyaha dhanka siyaasadaha hogaamiyaha saddexaad ee xisbiga siyaasadda a n c wiper iyo ford kenya kalam ee kale ah musalia mudavadi kalonzo misoka iyo sidoo kale moses watengula ayaa saxiixay warqadda markaasi tibaaxayso ama bixitaankooda nasa kadib markii la tashiyo fara badan ay sameeyeen xubnaha markaasi xisbiyadaasi oo sheegeen in markaasi mudnaanta koowaad ay siinayaan habka markaas ay kaga gudbi karaan iyo sidoo kale tillaabada xigta ay ka qaadi karayaan waxaa markaasi sheegeen in oo keliya isbahaysiga oo markaasi uusan caga markaasi buuxe uuna uusan ku taagnayn keentana markaasi in ay kaga baxayaan waana xisbiyada markaasi waana xisbiga markaasi ugu tunka weynaa ee markaasi dhanka mucaaradka markii loo imaado naasa oo markaasi qalqalgeliyaba xisbul xaakimka markaasi jubilee sanadihii labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddobiyo tobankii isbeysiga markay isku imaadeen dhegeystayaal waxaa markaasi noqotay in ay noqoto dabcan noqotay in ay kala fogaanshuhu ay markaasi sii badato laakiin cabsiga oo keliya laga qabay dhanka mucaaradka markii loo firiyo wuxuu ahaa xisbi markaasi ama isbeysi markaasi aada u tunweyn oo markaasi qalqal xoogan markaasi geliyeyba dowladda iminkan talada haysta ee jubilee uu hogaaminayo madaxweynaha dalka dhanka mucaaradnimada markii loo fiiriya dhegeystayaal laakiin waxaa markaasi bayaankooda si wada jir ah ay u soo saareen madaxda isbahaysida ay markaasi ka sheegeen ama sidoo kale in ay si cad markaas u wargelinayaan shacabka kenyaanka go-aankooda shakhsiyaadka ah ee markaasi ka bixeen isbahaysiga naasa guud ahaan waddanka warqadda oo saddexda shakhsi ay kala saxiixeen ayaa sheegay inay ka turjumayso keliya mustaqbalkooda iyo weliba higsiga markaasi dowladda ama higsiga markaasi dowladda soo socota ay soo dhisi doonaan ay markaasi keliya ay ka go-an tahay sidii markaasi ay xubin markaasi weyn oga noqon lahaayeen isbahaysi kale ee haddana ay samaynayaan oo markaasi xubin qayb ee markaasi uu ka yahay wiilkii markaasi mooy gideon mooy waxaa markaasi isbaabul xoogan ay doonayaan inay markaasi ka sameeyaan inkastoo weli markaasi go-aan rasmi uusan ka gaarin xisbiga kanu oo sidoo kale soo bixitaankiisa laakiin sheegana in markaas xubin ama qayb uu ka yahay oka ama one kenyan alliance ee markaasi ay soo saareen laakiin dhegeystayaal markaad fiiriso ama dib aad u milicsanto axaddii aynu soo dhaafnay sida markaasi mar uu ku sugnaa vihiga uu sheegay in kulamo markaasi kala duwan uu la qaadan doono warweynaha markaasi naasa laakiin ka horudhicitaanka gaabadka markaasu ka imaaday iyo weliba waxaa iminka ku keenayo in markaasi xisbiga naasa ay ka baxaan waxay tahay markaasi ka carar markaasi raayila looga cararayo mise waxay tahay mid markaasi siyaasadda markaasi ayn markaasi rajo aysan kaga qabin in xisbiga ama isbahaysiga naasa oo ay markaasi xubin ama qayb ay kaga sii noqdaan mise heshiisadii markaasi ama hadallada markaasi dhanka xisbiga o d m kaga soo imaanayo oo markaasi hadalka hadallada markaasi naxafta lahaa oo ayaa markaasi keenaysaa in markaasi kala fogaanshuhu dhinacyada markaasi horaan siyaasadda ku wada heshiiyey labada kun toddoba iyo tobankii iminkana markaasi ay sheegayaan in xubin aysan kaga noqon karin dhammaantood labada kun labada kun laba iyo labaatanka maxaa iminka markaasi raa'ila la gudboon haddii markaasi ururka markaasi ama xisbiya isbaysiga markaasi saddexdii qof ee markaasi ama afartii qof oo keliya hal iminkan uu ku soo haray ay kaga baxeen maxaa markaasi ay noqon kartaa siyaasadooda halkee markaasi iminkan uu u higsanaya sidoo kalena uu u janjeeraa ma xisbiga markaasi o d m uu horkacayo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waa qodobka dooda dhegeystayaal barnaamijka aan ku garfayn doona dhegeystayaal iyo weliba ka bixitaanka mucaaradkii ugu weynaa isbahaysi ah ee naasa iyo weliba waxa markaasi sadexeeyo ee markaasi ay noqon karto mustaqbalkooda siyaasadood labada kun labaiyo labaatanka iyo weliba cagaha markaas ay doonayaan inay ku istaagaan iyadoo aad maqli doontaan iminkan in sida uu sheegayo stephen closo masioka waana xisbiga markaasi wiper uu ka tirsan yahay kulamadooda markaasi shaqs dabcan ee albaabaha u laabnaa ee ay ka gaareen higsiga siyaasadeed ee labada kun laba iyo labaatankaay doonayaan inay kaga gaaraan sidoo kalena ay kaga dhaxlaan madaxweynaha talada haya madaxweyne uhuru kenyatta oo markaasi muddaxileedkiisa uu ku egyahay labada kun laba iyo labaatanka dhegeysta tobankii sana ee markaasi ugu dambeysay siyaasadiisa dhegeysta iyadoo markaasi laga yaaba siyaasadda iyo weliba habka maqaamka horaanna markaasi madaxweynaha uu kula heshiiyey in isbahaysiga markaasi nasa ay wada heshiis ay wada gaaraan sidoo kalena qof markaasi ay kasoo saartaan mustaqbalkooda oo hogaanka markaas uu kaga aamini karo sidoo kalena uu dhiibi karo taasoo keentay in markaasi uu ku dhawaaqo stephen clonzo misoka sheegana in wada shaqayn ay markaas uusan la geli karin raa'ila odinga uuna ku tilmaam mid markaasi keligiis wax isla jecel oo markaasi doonayo in arrimaha siyaasadeed oo keli asaga markaasi uu u yahay mid xog ogaal u ah laakiin waxa uu sheegay in markaasi mowqifkiista adag ee sidoo kale qowmiyadda uu ka soo jeedo ay ku dhaliileen in markaas uu qayb kaga noqo sanduuqa sanada labada kun laba iyo labaatanka xubinimadiisa iyo weliba madaxjegada markaas ugu sare laakiin taasi waxaa dhaliilo fara badan iyo weliba iskaashiyo kala duwan markaasi ay ka sameynayeen sidii markaasi kalonzo iyo xubnahaas dib loogu soo celin lahaa sidoo kalena wanwaan siyaasadeed loo dhexdhigi lahaa raila odinga laakiin waxay u muuqatay mid markaasi ay ka cagajideen xisbiga o d m sidoo kale raila odinga waxa uu markaasi mowqifkiisa uu ku cadeeyey in uusan jirin cid markaasi taageero buuxda uusan ka helin labada kun toddoba iyo tobankii siyaasadiisa sheegan ay ku tilmaameen mid markaasi dabcan uu ku gacanseeray asxaabtiisa saaxiibeed ee dhanka siyaasadda taasi oo markaasi ku sheeganah in ay asaga danihiis markaasi uu ka duulayay sidii markaasi jegada ugu sare oo kursigaas ugu fariisan lahaa laakiin dhanka ololaha siyaasadeed dhammaan waxay markaasi wada qabeen hal markaasi calan ah oo calankaasi oo ah isbahaysiga nasa waa urwenihii nasa ee markaasi gelgelay sidoo kale siyaasadda markaasi dhanka mucaaradnimada mug weyn ku lahaa waddanka laakiin waxaa markaasi keliya dumiyey sidoo kale biyaquu ku shubay sida markaas ay ku sheegeen dabkii hurayey raila odinga taasoo uu markaas sheegay in ay suurtagalnimada iyo weliba dhanka nabadda horumarinta ay keli kenyaanka ugu jirto sidii xal markaas wadanka loogu heli lahaa laakiin raila odinga asxaabtiisa siyaasadda ay qayb markaasi kaga ahayn isbahaysiga nasa sheegeenna in markaasi sumcadda isbahaysiga markaasi dib ama hoos uu u dhigay kadib kulan markaasi aan horey loo shaacin sidoo kalena keli lagu war helay telefishinada iyo weliba warbaahinada raa'ila iyo weliba uhuru kenyatta oo markaasi wada kulmayo halkan nairobi sidoo kalena haraambee oo markaasi warbaahinada la wada hadlaya dhegeystayaal sheegana in markaasi colaadihii waxyaalihii markaasi waddanka taagnaa ay xasiliyeen sidoo kalena ay demiyeen dhegeystayaal haddaba waxay tahay raa'ila waddada kale markaasi u furan iyadoo markaasi horaanna uu sheegay in okoa sidoo kalena waa ons kenya alliance uu xubin markaasi doonayo in wanwaan ula galo siyaasadeed laakiin waxaa markaas iminkan lasoo afjaray oo markaasi la maqli doonin ma garanayo in markaasi dib haddana loo eegi doono oo markaasi dib loo soo noolayn karo urweynihii ama sbeysigii nasa mise o d m in markaasi xisbigaasi uu qayb markaasi asagana ama xulifo kale dad kale asxaab kale uu markaasi ku keeni karo si xubintaasi ama sbeysigaasi loo sii ballaariyo laakiin raila hadalladiisa oo markaasi ugu eked u muuqdeed ama u muuqatay in markaasi uu kubcin doono siyaasadiisa labada kun laba labaatanka intii la gaarin isbeysi kala duwanna uu doonaya in uu sameeyo inta markaasi la gaarin labada kun laba labaatanka taasuu sheegayo in ayadoo markaasi caga xoogan lagu taagan yahay in markaasi ay geli karaan siyaasadooda labada kun laba labaatanka waxaa markaasi qiil ama markaasi uu kaga dhiganaya asxaabtiisa in dib markaasi ay doonayaan in loo soo celiyo siyaasadaha ay markaasi imikan tashwiishka shakiga faraha badan ee ku dhex abuurmay asxaabtii a n c wiper iyo sidoo kale ford kenya ay kala hogaaminayeen moses watengula ford kenya iyo sidoo kale a n c musele mudavadi wiper stephen clonzo misjoka dhegeystayaal haddaba rajada nasa ma sidaasay ku baaba'day oo shalay markaasi saxiixyadii ugu dambeeyey ay ku dhaqaaqeen kuna saxiixeen dhegeystayaal iminkan aan kuu soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka awana shirkadda safaricom ayaa ku keentay fursaddii ugu wa- wanaagsaneyd ee abid aad ku iibsan karto telefoon casri ah waana open day waana maalmo ay markaas gacantaada ay ku jirto telefoonka inaad ku soo qabsato aad ku hamin jirta dhegeystayaal maanta fursad waad haysata waad ku booqan kartaa dukaamaha kugu dhow telefoonada waxa ay markaas aad ka heli karaysaa shabakada masaco com dukaanka sa- shirkadda safaricom iyo dhammaan dukaamada lagu iibiyo telefoonada waa fursadii markaas abid ugu wanaagsaneed ee safaricom ee macaamiisheeda ku ku siinayso telefoonada casriga aysan markaasi ku dhaafin oo waqtigaada ka faaidayso waqtiga waad haysataa dhegeystayaal oo telefoon casri ah soo qabsata dhegeysta ma- ma- telefoonka casriga ah waxyaabo badan ayuu markaasi kaa caawinaya oo aad kaga fogaan karta sidoo kale wax waliba uu sidoo kale kugu soo dhaweyn karo faaidadiisa ayaa badan tusaale dhegeyste markaad haysato telefoon casri ah oo aad internet u isticmaali karto ayaad waxaad markaasi kaga faidaysan kartaa waxyaabo badan sida inaad markaasi ka barato xirfadaha cusub google-ka ayaa sidoo kale kaga baran karaysaa wax- oo oo ka baari karta wax waliba adig markaas kugu cakirmo oo markaas kugu adkaado waxaad adiga markaasi doonaysaa eh, dhegaystayaal eh, in markaasi eh, eh, waxaa markaas u isticmaali karta oo aad kaga fogaan karta waxyaabo badan sida inaad markaasi ka barato xirfadaha cusub google-ka sidoo kale waxaa kaga baari kartaa wax aad jeceshahay oo kugu cakirmo oo aad waxa aad doonaysaa telefoonka waxaa u adeegsan karta inaad guriga markaasi kasoo shaqeyn karto waqtigan covid sagaal iyo toban xitaa la dhahed guryaha qaar dadka kasoo shaqeeyaan oo aad u isticmaali karto tilmaamaha qareerada google map waxaa loo ti- loo yaqaano sawirre iyo weliba aad ku qaadi karto waxaa la mid ah wax waliba adiga markaasi nafsadaada raalli ay kaga tahay ayaa markaasi u adeegsan kartaa waxaana la waxaa markaasi aragnay xitaa nin uu markaasi magaalada ku cusub nairobi oo markaasi taxi markaasi isla markii la booday laakiin magaalada iyo xaafadaha kala duwan ma kala garanaya wuxuu keliya markaasi adeegsanayaa qareerada ama google mapka ayuu adeegsanaya asagoo markaasi adeegsanaya telefoonka union ray oo markaasi shirkadda safaricom uu ka qaatay oo keliya adeeg eh, dabcan uu bixinaya maalintiiba labaatan shilin maanta qiimihiisa aad buu u jimahaya iska hormaray marka hore shan boqol kadibna labaatan shilin um, eh, iska bixi maalin weliba telefoonkan eh, new ray ee safaricom ee ku keentay waana mid markaasi xitaa gabdhaha wax badan ay kaga faaidaysan karaan cunada noocyada kala duwan ay kaga baran karaan qaybta markaasi youtube-ka in badan ay sheegayeen in ay dhibaato ay ka haysto cuno karinta qaar ay markaasi sidee midiyaha gacmaha iskaga jarjarayeen basasha markay jarayaan ilaa ma aqaanaan haddii wixii ay baran lahaayeen youtube-ka ay ka baran lahaayeen qaabka loo jaro way u sahlanaan lahayd waxaa arkaysaa kuwa markaas ayagana waxyaala kala is- qaar iskaga mashquulsan oo maalayacni ah laakiin iminkan waxaan ku leeyahay saaxiib intaad guriga iska joogto cilaanka iyo isqurxinta waad baran karaysaa oo dad kale sidoo kale waad kaga caawin karaysaa adiga sidoo kale caruurtaada dadka ehladada qaraabadaada xitaa waxaad markaas gurigaada noqon karta xaruun dadka markaas loogu qurxiyo ilaan adigana faa'iidada markaas kuusoo hoyanaysa maanta oo dhammaan aan ka wada faa'iidsano shirkadda isgaarsiinta safaricom qaybta markaasi open day ee new ray telefoonkan ee markaas ay ku keentay dhegeystayaal maantaba booqo haddii maanta aad eh, maantaba teg dukaanka kugu dhow ee safaricom si aad u hesho telefoon casri ah ee kugu haboon kuu qalma dhegeystayaal sidoo kale telefoonka waxaad ka heli kartaa shabakada masaco com dukaanka shirkadda safaricom iyo dhammaan dukaamada lagu iibiyo telefoonada ee shirkadda markaas waqtigan ah, fudud ay ku keentay oo aad ku horumarin karto dhegeystayaal noloshaada mustaqbalkaada wax waliba markaasi aa kugu cakiran xitaa haddii aad shaqo la-aan tahay oo markaasi telefoon nicle ama tooshle a wadato waxaad heli karaysaa telefon adiga markaasi ku anfacayo oo wax waliba aad ka saaj garayn karto ama ka raadsan karto shaqooyin kala duwan Ay, ma aha keliya in markaas inaad kombyutar aad aado laga yaabo lacagta inaad haysanin oo shaqalaanin shaqalaan iska tahay guriga iska joogo laakiin telefoonka intaad haysato waxaa laga yaabaa kaar oo keliya inaad ku shubanayso ama aad ku shubanayso data ama internet aad ku shubanayso kadibna shaqooyin kala duwan halkaas aad ka raadsan karto xitaa skype ayaad ka geli kartaa markii dambe interview markii la garayo ilaa waqtiga covid sagaal iyo toban interview laga laga yaabaa telefoonka inaad ka gasho oo lagu dhaho halkaas ayaa beri waqtiga waqtigaas ayaa interview leedahay oo waxaa laga dabcan waxa laga ogaanaya shaqadii aad dalbatay waxaa markaas intaasna kaa saaciday kuna suurtagelisay shirkadda safaricom telefoonkaasi soo qabso new ray maalin waliba iska bixi labaatan shilin isbuuc sidoo kale aad ku bixin kartaa bishina aad ku bixin kartaa adiga ekaraankaada tabartaada oo keliya ku xiran ta- ku xiran tahay laakiin telefoonka soo qabso oo markaasi waddada la maro telefoon qiimihiisa aad u jaban sidoo kalena tayadiisa aad u wanaagsan tahay dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa warka kadib faayow waxaana iminka shirkadda safaricom ee ku keentay adeeg ah ee qaybta markaasi youtube-ka qof waliba uu kaga faa'iidaysan karo waana mid markaasi bilaash ah oo markaasi shirkadda ay kule- ee markaasi ay kugu siinayso qiimaha markaasi adiga aad jeceshahay sidoo kalena aa markaasi aad mid free ah wax waliba aad kaga daawan karto halkaasi youtube-ka maantaba booqo youtube-ka oo markaasi ka dhegeyso arrimaha diiniga ah jeceshahay arrimaha markaasi adiga nafsadaada markaasi raalli ay kaga tahay youtube-ka waxaas markaasi kuu suurtagelisay kuuna fududaysay shirkadda isgaarsiinta safaricom qayb markaasi free ah good free internet ayay kuleedahay safaricom meel walba aad joogto dhegeysta maantaba qaraac sh- eh, dab- da- dabcan star five four four four hash ama qaraac xidig shan afar afar afar hash kadibna lambarka kuwaad kusoo dhufo maantaba kadibna ah, enjoy ayaan kuleeyahay ama sidoo kale ah, halkaasi saaxib ah, waxaad doonta warkaasi ah, ka daawo ka dhegeyso ka- waxa waxaad doontana kala soco dhegeystayaal waa qeybta markaasi youtube-ka hacildoonin ayay shirkadda markaasi ku leedahay oo aniga markaasi wixilba kuu fududaynay oo haddii meel- meelo fogfog aad ku sugan tahay oo telefoon casri aad wadatana waxaa markaasi kuu fudud- kuu fududaysay shirkadda ee kuna sahashay inaan wax waliba markaasi aad jeceshahay dadka markaasi aan isticmaalin youtube-ka oo sidoo kale weligood aan maqlin maanta waxaan ku leenahay fursadaad haysataa oo wax maanta weliga aad maqlin oo sidoo kale wax aad jeceshahay in badan aad ku taami jirtay oo laga yaaba in aad meelaha qaar aad fogfog meelaha fogfog waxaa laga yaabaa sida gobolka waqooyi bari gaarisa majeer mandheera magaalooyinka qaar ayaa laga yaabaa in wifi ay qabaan laakiin gaarsi wajeer iyo wan- mandheera iyo meel meel walba la- idaacadda ee naga dhegeysanaya dadka qaar waxaa laga yaabaa inay wifi ama wifi ay haysanin oo ba- markaas data ay markaas isticmaalaan shirkadda waxay ku leedahay sidoo kale waan kugu soo ga- waan kugu soo darnay mid free ah oo internet free aad markaas u adeegsan karto una isticmaali karto wax waliba sidoo kale aad ku qabsan karto oo halkaas youtube-ka aad wax walba kaga daawan karto duqeydii hore sidoo kale ama duqeyda iminkana dhegeysanaya ama dadka waayeelada ah, dadka waaweyn waxay markaas iminkan aadi karaan sidoo kalena ka daawan karaan waxyaalaha weligoodsan ay markaas u soo joogi jireen ama maqli jireen sida gaba- gabayadii hore waxaa markaas suugaantii hore waxaa markaas mahmaahyadii hore sidoo kale way kaga fahmi karaan oo wa- waxaa sidoo kale ay ay kala socon karaan waxyaalaha sida dunida u kala socdaan wararka internetka sidoo kale waad kala socon karaysaa dhegeystayaal sida s t n oo kale wararkii ugu dambeeyey youtube-ka waa kaga- waa kala socon kartaa sidoo kale waxyaalaha star f m ay soo geliso youtube-kooda waad fiirin karaysaa waxaasoo dhan waxaa markaasi ku daawan kartaa mid bilaash ah shirkadda ayaa markaasi kaa saacidaysa oo keliya waxaa markaasi kuleedahay kaga faa'iidayso oo maanta ula jaanqaad asxaabtaada iladaada qaraabadaada meel walba joogaan sidoo kalena adigana qayb kaga noqo qaybta internetka ee markaasi noloshaada aad ku maaran karta qaybta youtube-ka waxaa sidoo kale ka kaaga sii daran inaad markaasi ka baran karto wax waliba no- noloshaada raalli ay ka tahay maxaa ka mid ah cunnada noocyada kala duwan oo markaasi kuu fudaysa mid bilaash ah free reere free aan la hadlaya saaka free haddaad jeceshahay maanta free waad haysataa youtube-ka waxaan kuleeyahay marka hore iminkan ila soco dhegeyso telefoonka smartphone haddaa haysato ama telefoonka casriga gacanta telefoonka saa loogu salaax haddaad haysato maanta telefoonka soo qabsa kadibna qaraac star five four four four hash ama xidig shan afar afar afar afar geys kadibna lambarka kuwaad kusii dhifo waxaa markaasi aad ka haysaa markaad kusii dhifo isla markii- isla markiiba message ama farin ay kusoo dhacaysaa oo shirkada markaasi ay kaaga turjumaysa kuleedahay iminka youtube-ka si toos aad u geli kartaa oo markaasi filima ku daawan kartaa oo waxaad ku daawan kartaa qur-aan oo waxaad ku da- ku daawan kartaa wax weliba noloshaada raaxadaada ay tahay adiga oo markaasi raalli nafsadaada ay ka tahay ayaa markaasi suuradda ku suurtagelinaysa shirkadda safaricom waana qaybta markaasi youtube-ka dadka waayeelada meesha kama marar kaatuunada caruurta sidoo kale way kaga daawan karaan haddii markaas caruurta ay mashquul ay ku- ay kugu keeneen caruurta u saar kaatuunka halkaasa kaga fiirsadaan oo wax wali ay j- caruurta aa ku ku mashquulin karto youtube-ka waa sidoo kale aad ku mashquulin karta waxaa laga yaabaa hooye ee iska mashquulsan ee- inaad tahay guriga markaas iska joogto laakiin waxaa laga yaabaa telefoonkii laakiin waad haysataa waxaa ku ciilayaa n- dabcan qaad- qadkii wixii laga yaaba inay ku ciilayaan laakiin safaricom waxay ku leedahay maxaa isku kurbeynaysa maxaa isku dhibaataynaysa anagaa wax walba markaasi dusha kaas ka saaranay oo ku leenahay free enjoy life ayaan ku leenahay saaxiib anagana oo telefoonka keli soo qabso waxaa qaraacda haddii aad garanaynin u yar caruurta oo qaybta youtube-ka kuu geeyaan waxaa qaraacaysa star five four four four hash ama xidig shan afar afar afar geysaad qaraacaysa lambarka kuwaad aad kusoo dhufanaysaa isla markiiba fariinta kusoo dhacaysa toos ayaa markaas caruurta leeda ii fiiri gabayga ii gabayga gabayga sida saas ka hadlaya fiiri waqtigii soomaaliya sida sida ii fiiri soomaaliya gaarisa waqtigeeda ii fiiri waqtiga waqtiga mandheera ii fiiri waqtiga noocyadaas oo kala duwan ayaad gelaysaa haddii markaas filimo horaan ay ku dhaafeenna f- kadibna dib ayaad usoo celin karaysaa sida z wall waxyaalaha oo kale aad markaasi raalli ka tahay shirkadda waxaasoo dhan free ayay kaaga dhigtay waxaa ku leedahay ha ciloonin haddii meel cillo aad joogto waqtigan adag covid sagaal iyo toban laga yaabaa inay shaqlaan aad tahay guriga aad iska joogtay ciloonayso laakiin wax sii baro zii ziyaada barasho xitaa waad kaga baran kartaa qaybta youtube-ka waxaasoo dhanna waa bilaash bilaash weligaa ma maqashay waa wax lacag ku weydiinaya ma lahan kadib waxaa qaraacaysa lagaa doonaya keliya star shan ama xidig shan afar afar afar afar geys markaad qaraacdo ama star five four four four hash waxaana markaasi kusoo dhufanaysa lambarka koowaad kow kusoo dhufo waxaana ah, markaasi mar marka masajka kuusoo dhaco qaybta youtube-ka toos u aad meelo qaar meelo ma- meelo qaar ha marmarin meelo qaar ha fiirinin toos ayaa youtube-ka u aadaysaa kadibna waxaa markaasi jeceshay ayaa halkaasi ka daawanaysaa ka dhegeysan kartaa oo aad kala socon kartaa wax weliba nafsadaada ay raalli ka tahay dhegeysan waxaana taasoo dhan ku fudaysay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal maanta oo dhammaanteen aan ka faa'iidaysana dhegeystayaal aan dib ugu soo laabana barnaamijka dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi barsaaka diiradda ku saareyna kaga hadlayna arrimaha dhanka siyaasadda iyo weliba ruweynihii markaasi naasa oo kala carre kala burburay kadib markii heshiise markaasi dhammaan ay wada gaareen saddexda xubno ee markaasi u cadcadaa ee markaasi siyaasadda kadib markii xisbiga o d m ee ku tilmaamay mid markaasi isla weyn xisbiga oo markaasi hogaaminaya ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waana xisbiga o d m ku tilmaamay isla weyn inay markaasi ka dhex muuqato laakiin heshiisyadii markaasi ay wada gaareen ayaa markaasi burburay inta markaasi la gaarin sanada markii maalmo ka hor xisbiga odium uu shaaciyey inuu iskaga baxay xisbihaysiga naasa ayaa saaxiibadii hore ee ka wada tirsanaa sanadkii iyaguna si rasmia shalay markaas ugu dhawaaqay inay iskaga baxeen xisbihaysiga mucaaradka kulan ay yeesheen xildhibaanada iyo weliba hogaamiyaasha xisbihaysiga wiper anc fort kenya ayaa saddexda xisbi ku dhawaaqeen inaysan markaasi hadda ka tirsanayn naasa hogaamiyaasha saddexda xisbi siyaasadeed a n c wiper iyo ford kenya ayaa kala amsanaya mudhabadhi kalonzo misoka iyo sidoo kale masus tenkulay asiiixa asixiixay markaas warqadaha ka bixitaankooda nasa kadib markii ay la tashiyo la sameeyeen xubnaha markaas isbahaysyada kala duwan bayaan ay si wada jira usoo saareen ay soo saareen shalay madaxda xisbahaysiga markaas ay ku sheegeen inay si cad markaas u wargelinayaan dhammaan shacabka kenyaanka meel walba ay joogaan go-aankooda shakhsiyeed ee markaas ay wada gaareen labadii kun toddoba-iyo tobankii ee iminkan in markaasi uu burburay sidoo kalena ay wada saxiixeen sidoo kale ay iskaga baxeen isbahaysiga nasa kadib markii dhaliilo fara badan ay u jeediyeen madaxa xisbiga o d m oo sidoo kale asagana horaan dhaliilaha markaasi loo jeeday iskaga fogeeyey kuna tilmaamay mid markaasi shakhsiyaadkooda danahooda keli ay fiirsanayaan laakiin waxa uu sheegay siyaasaddiisa inay markaasi ay ka mug weyn tahay oo markaasi asaga uu hiigsanayo sanada labada kun iyo labaatanka laakiin isku halays oo keliya laakiin iminkiin howlihii way isbedeleen oo xaddi dabcan aynu soo dhaafinay mar uu ku sugnaa vahiga hawshii way isbedeshay waxuu markaas u sheegay in markaas iminkan umaawaan siyaasadeed uu la geli doono asxaabtiisa siyaasadeed ee markaasi bahwadaagta ay ahaayeen sida markaasi a n c ford kenya wiper oo markaasi ay kala yihiin stephen colonzo misoka iyo sidoo kale ford kenya oo markaas isagana moses watangula uu ka yahay iyo a n c oo stadium mudavadi uu yahay waxaa markaas u sheegay in siyaas markaas dib loo soo celin doono sidoo kalena loo soo nooleyn doono spacing markaasi nasa laakiin way ka hordhaceen oo shalay ayaa markaasi hilfaha ay u qaadeen oo waxaa markaasi sheegay in ay iskaga baxeen guddiga markaasi diiwaangeliyaha siyaasadeed ee party ayaa markaasi ay u gudbin doonaan oo markaasi iminkan dib fiirista sidoo kale loogu sameyn doonaa siyaasadda markaasi iyo weliba xubnaha sida wax u kala qaybsadeen ee dhanka baarlamaaniga kaasio oo markaasi dhaliilaha iminka qayb ay ka tahay oo horaanna ay ku sheegi jireen in wax weliba sbacega markay ka wada tirsanaayeen odium kile markaas isla jeclaan jirtay sida markaas stephen clonzo misoka uu sheegay laakiin raila waxaa markaasi ka go-need kadib markii qaar ka mid ah taliyaasha ee markaasi horaan loogu dhaliilay dadka markaasi dhanka siyaasadda kala taliya raila odinga lagu dhaliilay laguna tilmaamay in markaasi duqam ama baba sida markaas ay ugu yeeraan baba in meel qaldan ay ka tuurayaan waa raila odinga ay ula jeedaane waxaana iminkan ay markaasi ka codsadeen in markaasi siyaasadda qaybka saamiga ah ee markaasi dib loogu soo celiyo oo markaasi uu dhexda usan ka bixin waxaa markaasi u muuqday kadib markii asagana uu sheegay in ay hal meel ay kaga soo wada jeestaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto in markaasi xubinta siyaasadiisa ee markaasi tashwiish ama qalqal ay geliyaan markii ay isku wada imaadaan sidoo kalena ay isku wada keenaan nasa iyo sidoo kale oka ama waa kuwa markaas iminkan xisbeysiga nasa kuwa ka baxay iminkana sidoo kale xisbi kale ay sii as-aasayaan ay markaasi loo wada dhan yahay sida markaasi dabcan waa xisbiyada markaasi kale ah kanu xisbiga markaasi ah wiper iyo kan a n c wiper iyo sidoo kale ford kenya isku imaanayaan kuna sheegayaan in ay markaasi ku tayayaan taya xooganna ay ku sameeyaan si markaasi u duulaan ama ay ku duulaan sanada labada kun laba iyo labaatanka sidoo kale ee xubin weyn ay markaasi qayb ay kaga noqon doonaan sanduuqa codbixinta ee xubintooda qaybta ugu weyn ee dhanka guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay markaas kaga soo muuqdaan dhegeystayaal sida markaas ay qabaan laakiin horaan waxaa sidoo kale uu sheegay in markaasi dhanka western ama galbeedka uu aadi doono raila odinga sidoo kalena halkaasi kulan markaasi shirweyne uu kala qeybgelin doono mulembe oo markaasi labada shakhsi ay ka mid ah sida a n c iyo sidoo kale ford kenya waa moses watengula iyo sidoo kale musele mudaveri asxaabtooda halkaasi ku sugan oo raila uu sheegayaa in waawaan siyaasadeed sidoo kale uula geni doono dhegeystayaal raila ayaa kuwa dhanka markaas siyaasada faalooda kuwa markaas siyaasada gurfeeyo falanqeeyo ku tilmaamay in markaasi taleynta marka hore ay markaasi ka qaldantay oo marka hore laga doonaya in uusan markaasi hal meel uusan isku xalaynin oo markaasi horaana uu qeyb kaga ahayn waxaas markaas dhalilaha faraha badan ay u dirayeen xogayaha guud ee xisbiga o d m sivuna oo ay ku tilmaameen mid markaasi wax weliba ka hordhacayo iyadoo sheegay in ay siyaasada aysan keliya markaas aysan ku filnaan karin ama aysan isku filnaan karin o d m iyadoo markaas isbahayso kala duwan wadanka ee markaas ay ka shaqaynayso raila oo dabcan isbahaysiga o d m ay sheegeen in ay dabcan ay kala saxiixanayaan heshiisyo siyaasadeed ee markaasi mowqifkooda loo wada dhan yahay ay hogaamin karaya dowladda labada kun labiy labaatanka ayaa markaasi iminkan weli wada hadalka gorgortankooda u wada socda inkastoo weli markaasi heshiis rasmi ah aysan dhammaan ay ka wada gaarin waxaa sidoo kale dhegeystayaal shaaca ee markaasi ay ka qaadeen xisbiga o d m in markaasi ay weli markaasi aysan xisbi ama xisbiyo kale markaas markii laga soo tegay xisbul xaakimka talada haya in ay xisbi kale markaasi dana aysan uga jirin siyaasadooda sidoo kalena ay ah kuwa markaas isku filan waxyaalaha qaar ayaa ka mid ah markaasi ininkan lisweydiinayo maxay tahay waxaa markaas culaysada kala duwan ee ku imaan karo haddii markaasi ay ka baxaan dabcan urweynihii ama sbeysigii nasa asxaabtan iyo sidoo kale xisbiga o d m maxay tahay ulajeedada iyo mowqifka markaas ay doonayaan in ay meel cilo ay kusoo istaajiyaan raila odinga raila odinga waa sidee waxyaala iminka la gudboon halka tilaabada xigta uu ka qaadi karo sidee markaas siyaasadiisa xoogan ee markaas uu ku xoojin karo oo sidoo kalena mowqif lagu adag uu ku taagan oo go-aanka ugu dambe uu ka gaari karo siyaasadiisa sidee markaasi iminkan dhaliilaha u jeedinayaan sidee waan waan xal markaasi loogu gaari karaa in dib mar kale loo soo celiyo sidoo kale loo soo nooleeyo sidee markaas iskaga difaaci karaan ninka loolanka dhanka siyaasadeed ee adag iskaga soo horjeedaan xisbiga u d a oo sidoo kale ka tirsan qaybna ka ah xisbiga markaasi talada hayo waxaa labada shay laisku keeni laaya ah in urweynaha markaasi dabcan o d m oo markaas isagana qeyb markaas iminka doonaya in heshiisya saxiixiyaha markaas ay kala saxiixdaan dhanka jubilee ayaa iyo sidoo kale u d a oo markaasi ka tirsan madaxweyne ku-xigeenka isagana qeyb ka ah markaasi xisbiga xaakima jubilee sidee markaasi isku muwaafaqi karaan iskuna keeni karaan iyadoo markaasi ay kaga duulayaan in ay xubinimada ama qeybta kuwan isbahaysiga nasa kaga baxay shalay in ayagana gooni ay u istaagaan halka kuwa kalena markaasi ay iminkan hardan xoogan ay ku wadaan sidii meesha markaasi qayb weyn oga noqon lahaayeen jublee dhegeystayaal waa midda markaasi laisku keenayo halka laba dhinacyada kala duwan sida markaasi kuwan oka waa one kenyan alliance waxaa markaasi raje ay ka qabaan in markaasi taageero buuxdo ee markaasi ay ka raadsanayaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta halka raila odinga sidoo kale taageero uu ka raadinayo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sidoo kale xisbiga markaasi u d a madaxweyne ku-xigeenka uu horkacayo isagana markaasi uu leeyahay mowqifkiisa markii la gaaro wakhtiga labada kun laba labaatanka in markaasi taageero ay siin doonaan sidoo kalena ama taageero buuxda uu siin doono dabcan waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaa meesha taagan dhegeystayaal markaad fiiriso sidoo kale aad kala sawirato qaybta sare waxaa taagan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wakhtigiisa gebagabadii xilkiisa ama xilkiisa oo markaas ku eg labada kun laba labaatanka laakiin meesha sare markaad wax sawirto meesha kale saaro uhuru kenyatta sidoo kalena hoos usoo dhadhac waxaa qaybta markaasi saarataa raila odinga qaybta dhexe saaro xisbiga markaas isbeysiga iminkan oka ama ay ka mid yihiin raila odin dabcan ay ka mid yihiin stephen closo misoka a n c oo muslim mudavadi iyo wiper oo waraale ahda ford kenya oo moses watengula qaybta shashana waxaa saarta madaxweyne ku-xigeenka oo asagana markaas xisbiga u d a ku socdo ciddan dhammaan waa saddexda shay oo markaas loolankooda siyaasadooda markaas raje ay ka qabaan madaxweynaha inuu taageero buuxdo uu ku siiyo si markaas hogaanka ugu buuxdo markaas gacanta ugu geliyo oo sidoo kalena taageerada markaas shacabka ugu bandhigo ciddii ku habboon in la taageero oo sidoo kale wadanka hore u wadi karto dhegeystayaal raila odinga xisbiga markaas dabcan isbahaysiga weynaa ee nasa horaan wax markaas madaxweynaha uu kula teliya in markaas dib isugu laabtaan kadibna wadahadal ay yeeshaan oo markaas waanwaantan arrimaha siyaasadeed markaas lasoo dhameeyo kadibna ayagoo markaas isku urfiyo hal qof ay soo saartaan siyaasadda markaas kadibna lagala gorgortamo ama laigu sheego in markaas qofkan ay ku kalsoon yihiin qofkana ay ku habboon tahay in siyaasadda gacanta laga saaro markuu madaxweynaha xilkiisa uu ka dega sidoo kale dadka shacabka uu kaga gado in ay taageero buuxda ay siiyaan waa shaksiya markaas shaksiga ugu haboon uu taageero buuxda uu ku siin karo markii laga fiiriyo iminkan inkastoo madow qaar uu ka dhex jira dhanka madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta laakiin weli hal xisbi ayay markaasi ku taagan yihiin sidoo kalena waa dadka markaas isla soo jabay oo markaasi siyaasadooda waa markaa fiirina madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka waxay ka tirsan yihin xisbulxaakimu jubilee waxaana markaas isla soo hangamay labadi kun toddob labadi kun saddex iyo tobankii iyo labadi kun toddoba waa labadi kun saddex iyo tobankii iyo labadi kun toddoba iyo tobankii laakiin midmadow iyo culeysyo fara badan iminkan ka dhex taagan dabcan waxaa haddana markaasi u janjeeraa dadka qaar ay sida ay saadalinayaan sidoo kale cilaaqaadkooda xulafada markaasi ku wanaajinayaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale ra'ila odinga oo heshiisyadii labada kun sideed iyo tobankii laakiin waxaa weli cuqdad markaasi qaba ayagana dhexda ku jiraan cuqdada markaasi la fadhiya kuwa markaasi iminkan shalay isbahaysiga nasa kaga baxay waa kalonzo misoka iyo ford kenya iyo sidoo kale a n c ayagana iskaga baxay urweynihii nasa keliya waxa xisbiga markaas iminka faaruq u yahay uu maran yahay oo markaasi qof shaksi usan markaas kaga jirin ma garanayo sababta markaas iminkan xalkaadi ama xalkaasi dib loogu soo noolin kara ma madaxweynaha waxaa ka go-an in mar kale asxaabtaasi dib uu iskugu laabtaan sidoo kalena ay soo saartaan shaksiga ugu habboon oo siyaasadeeda ay markaasi ay ku soo saaran karaan waana ururweynihii markaasi nasa qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhegeystayaasha meel walba joogaan suwax wanaagsan ayaan leeyahay qeybihii dhexe barnaamijka hogaanka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal arrimaha dhanka siyaasadda weliba xisbiga markaasi ururweynihii nasa oo markaasi albaabaha iskugu dhuftay sidoo kalena iminkan siyaasad kale hor leh markaasi sbeysi kale hore fura doonaan dhegeystayaal waana tahay bal aan soo qabto mid kamid adeegii qaybta barnaamijka aan dhegeysan doona shirkadda isgaarsiinta safaricom waxaana safaricom ee kulada dhegeystayaal open day meelo qaar oo markaasi iminkan way socotaa oo laga doonaya dadka qaar inay kaga faa'idaystaan laakiin shirkadda safaricom waxay ku keentay fursadda markaasi ugu wanaagsaneed ebid ee markaasi aysan weli kusoo marin waana telefoonada markaasi casriga ee open day qaar markaasi ay kaga faa'iidaysan karaan tiro badan ayaa iminkan laga yaaba inay kaga faa'idaysteen maanta oo gacanta ku dhiga telefoonka in badan ku hamin jirtay ku taami jirtay telefoonkan waxaa markaas aad ka heli karaysaa waa shabakada masaco dot com ama w w masaco dot com aad ka heli kartaa dhegeysa dukaanka shirkadda safaricom iyo dhammaan dukaamada lagu iibiyo telefoonada waa fursadii ebit markaas ugu wanaagsaneed safaricom ee macaamiishada ku siinagayso telefoonada casriga aysan ku dhaafin oo maantaba gaar halkaasi dhegeyste telefoonka casriga waxyaabaha waxyaaba badan ayaa markaasi uu kaa caawin karaa oo aad markaasi kaga faa'iidaysan kartaa tusaale dhegeyste markaad haysato telefoonka casriga oo aad internet u isticmaali karayso waxaad markaasi kaga faa'iidaysan kartaa waxyaaba badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub google-ka ayaa markaasi wax kaga baari karta oo markaasi searching aad kaga samaysan karta oo wax kugu cakirmay adiga oo aad markaasi jeceshay inaad wax badan ka ogaato waxaa adiga markaasi doonaysaa telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad markaasi guriga kaga soo shaqayso waqtigan covid sagaal iyo toban qof dadka markaasi lagu qasbay guryaha inay kaga soo shaqeeyaan waxaad u isticmaali kartaa tilmaamaha kheyraarada google mapka sawirka oo aad markaasi ku qaadato sawiro qurux badan waxaa la midka waxaad markaasi arkaysaa qof markaasi magaalada aqaanin laakiin wuxuu adeegsanayaa gaarigiisa isagoo wato telefoonka qaybta markaasi googolka uu kaga faaidaysanaya isagoo magaalooyinka kale markaasi u aadayo waxaa markaasi taasi u saartay telefoonka markaasi cusub ee new ray safaricom ee ku keentay adeegan markaasi ka faaidyso telefoonka labaatan shil marka hore iska bixi marka hore dhegeysta waa maalin weliba sidoo kale usbuucna waad ku bixin kartaa bilna waad ku bixin kartaa laakiin marka hore waxaa lagaa doonaya marka hore inaad isdiiwan gasho sidoo kalena aad xubin ama qayb aad kaga noqon karto sidoo kalena waa inaad shan boqol iska hormarisa dhegeysa waxaa intaasi kusii dheer in gabdhaha wax waliba ay ka faa'idaysan karaan telefoonkaasi ayna kaaga saacidi karaan telefoonka dhegeyso maanta waa aan ilaalino oo sidoo aan ka qayb qaadano telefoonka soo iibso ama soo qaado telefoonkaasi haddii aad awoodi karin inaad soo dhammaan aad lacagtis ka wada bixiso sidoo kalena wax kaga baro sidoo kale dhegeystayaal maantaba teg dukaanka kugu dhow ee shirkadda safaricom ee ku keentay adeegan markaasi wax kaga soo qabsan karto oo markaasi kugu dhow dhegeystayaal haddaba gaariso dadkii markaasi haddii aad gaariso ku sugan tahay outside minimarket supermarket waxaa markaasi ay ku egtahay shanta ilaa iyo toddobada toddobada ay ku egtahay bishan ayaan ku gada jirna dhegeystayaal oo hadda halkaasi booqo oo gaar oo sidoo kasoo qabsan telefoonkaasi oo qiimihiisa aad u jaban sidoo kalena wax waliba markaasi kaaga socdi karo waxaana tegaysaa outside minimarket supermarket gaarisa ayaa tegaysaa sidoo kale haddii aad ku sugan tahay dabcan haddii aad ku sugan tahay syelo outside k c p bank waxaad tegaysaa dabcan outside k c b bank halkaas teg ilaa taarikh shan ilaa taarikh toddoba ay halkaas soconaysaa oo markaas dadka la qaqabanaya oo sidoo kale ay kaga faa'iidaysan karaan telefoonkaasi cusub oo open day dhegeystayaal isiolo outside k c b bank karagoya waa karagoya ayaa sidoo kale ayagana markaas inkastoo ku eka daraad laakiin weli waa tegi kartaa waad fiirin kartaa inay telefoon halkaas aad ka heli kartaa marlal haddii aad ku sugan tahay dabcan waad haysataa fursad oo shanta ilaa toddobada ayaa sidoo kale sii soconaysaa in fursadaha markaasi aad kaga faa'iidaysan karta telefoon aad kusoo qaadan karto dhegeysta dhammaan aan kaga faa'iidaysano shirkadda isgaarsiinta safaricom telefoonada markaas qiimaha badan ay ku keentay raalli ahada dhegeystayaal telefoonka shirkadda markaasi ku keentay oo aad markaas ad kaga faa'iidaysan karta dhegeystayaal aan dib ugu soo laanqano barnaamijka dhegeystayaal gaba- dabcan qiibihii dhexe goordhowna markii aad maqli doontaan laakiin dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan maanta way kaga faa'iidayso dhegeystayaal oo sidoo kale qodobkaada fikirkaada aragtida ka dhiibo arrimaha markaasi siyaasadda haddii markaasi xog ogaal u tahay iyo sidoo kale waxaa kaaga baxay inta markaasi barnaamijka hawada uu ku jiray ee dhegeystayaal iyo sidoo kale falanqayntii arrimihii markaasi siyaasadda iyo sidoo halkay ka soo bilaabatay ee isbahaysiga markaasi ama ururweynihii markaasi isbahaysiga nasa iyo wixii markaas iminka ku keenay inay kala carraan kala baxaan qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta u wara qodka barnaamijka markaas inoo daafuraya dhegeystaha walaal soo dhow magacaaga
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh
hore waa cali ginayo dhadhaaf joogo waadan salaamayaa bahda star f m iyo kulli ummadda soomaaliyeed meel ay joogaan caligeney saaxib soo dhowaan ku salaamaya anigana
waxaa weeye horta rayla siyaasadiisa waa iska fashilan tahay haye
haddana waxaaba ku dhacdayba sumulow idana sheeg riyana sheeg dhexda salbaqlee baa ku dhacday haye
marka waxaa weeye laba dhexduu ka baxay siyaasadiisana waa la ogaaday dadkii daacadda u qabo o dhanna way ogaadeen maxaa yeelay markuu la heshiinayay madaxweynaha xisbigiisi iyo dadkii wuxuu raali geliyey ama uu ogeysiiyey ma lehe hal mar buu dalaq yiri oo bahosha dhex istaagay haye
shicibka kenyaanka ene maxaan ku rahdaa heshiiska dan baa ugu jirtay laakiinse ha ahaatee wax hadda dan oo maxaan ku rahdaa sidii la moodayo usoo baxay ma jiro waddanka hadduusan mucaarad lahayn horta waxaa weeye noo kala go-on baa lagu heshiiyey mhm
marka waxaan leenahay rayla siyaasadiisa way fashilan tahay laakiin een, cali caligeney eh, sidee u aragtaa hadda in dib markaasi ma loo soo looneyn karaa haddii eh, ma laisku keeni karaa raila iyo asxaabtaasi nasa sidoo hore xitaa madaxweynaha dalka uu sheegay isku imaada oo hal qof oo shaksi ah soo saarta kadibna ila imaada
kolley horta bini aadamku wuu isfahmi karaa dad badan oo in badan soo wada shaqeey weyo way isfahmi karaan laakiinse asaga lafsadiisa ma ogolaanayo inuu qof kale uu meesha u madax baneeyo wuxuu jecel yahay in asaga keligii lagu waraarsanaado oo hadhowna ceelka maaragtay korkiisa dadka uu ku oomiyo haye
marka taasayna u hergeli doonin ilama aha in eh, maaragtay lagu heshiin doono waa sabab asaga wuxuu rabaa wuxuu leeyahy waa laasta geemka markii ugu dambeysay hal mar anigii ugu tuuru dhihi doonaa mhm
dee iyagana dhowr jeer bay kusoo qaxreen haddana meel xun buu kaga tegay siyaasadiisay fahmeen marka laguma heshiin doona ila tahay sidaan hadda dareensana caligeney aad baad u mahadsan tahay saaxib shukran waa tahay waa cali ganey oo fikirkiisa aragtiisa ka dhibanaya a- arrinta saaka diiradda markaasi ku saarayna barnaamijka hogaanka xaaladda dalka walaal soo dhow wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
aadan oo joogo cliffy county saciid haye
aadan aadan aadan oo joogo cliffy county aadan maxaa lagugu daraa saaxib waa tahay aadan waan ka xumahay kelifi county naga soo wacay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya walaal magacaaga soo dhowow hallo star f m
halo asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa cabdi aadan khayr dheer cabdiw haye yuusuf bakar waa dhegdheg waa marka waxaa waaye haddii aan ka yara hadlo arrintaas aha
waxaa waaye buqi horta raylaha reer reer markii hadda reer miyiga adiga kale inaad reer miyiga ahayd ma garanayo marka reer miyi aadoo reerkaaga un meel deganeen oo jidhayo geedi aad ka sahmiso ciddi dad ugu soo toosaysa hadhow haye dabeerahada intaad ciddi sahmiso kasoo dhaxdo ood ama sahan u keento ama sahan baad u keenin reerkii meelaad ugu toosto male marka adigii baa waxaad noqonaysaa waad baa adig baa baadiyoobaya ma garatay haye marka hadda buqi reerkii oon deganeen ayuu horta ka sahmiyey haye marka ree- hadda marka meel ugu tooso marka waa way ka xumaatay marka xaaladda way xun tahay Mm.
maxaa yeelay ku- kuma ursinan xilliga oo hadda masalan oo waktiga doorashada saano kotanta ay soo dhaweed oo gorgortanka maaragtay ay- ay- uu ficnaan lahaa kuma ursinan wakti hore ayuu cararay oo maaragtay uu dhuqu uu cararay madaxweynaha uu cararay hadda marka asagii markan dadweynkii marka ayuu ayuu ku dhex ku dhex dhumay marka meel loo ciirsanba madaleba haye marka dee hadda wallaahi hadda waxaaba ka toosnaaday xisbigan kale oo hadda tartiib isbahayso hadda oo ka leexdeen baa hadda ka toosnaaday oo uga dhowda inay inay maaragta ay ay guushiba ka helaan maxaa yeele hadda marka meeluu ku noqdana ma hayo ee, meeluu kusii socdana ma hayo hataa meeshuu kusii socon lahaa nafteeda way jibriya iyo nafteeda wa- waxaaba hadda markaan ayuu hogaanka sii sii adkayna u eg madaxweyne ku-xigeenka Ay, cabdiyow eh, dabcan ma las dhihi karaa eh, la tel- dabcan dadka la taliyaashiisa ayaa eh, k- siyaasadda ka jahwareeriyey
haddee maya asagaa yani asagaa asagaa asagaa sadaan qabaa oo yani mar hore ayuu degdegay Mm.
marka kuma usunin uma usugin marka iyaga maarata kasoo gudladaan marka asoo iyaga aan aan yani aan dhanka gorgortanka inaan in la leexdo oo ama wax lagu darsado asagoon la gaarin yani keligiis keli oo xer furtay marka iyagana hadda maarata arrintaas ay marka ka jarayaan marka waa waa dhaqmahay ka jibiyeen aada iyo aad marka marka ba ba baadiis allah allah soo ururiso kala maxaa u malayn inuu yani baddan inay qaadaan jeclahay oo laga laga wadan doono aad baad umahadsan tahay waa fikirkiisa dhegeystaasi cabdi eh, aadan xeryaha qaxootiga ee xagadheer ayuu fikirkiisa markaasi kasoo dhiibanaya dhegeystay iyo weliba dhegeystayi kasii horreeyey caligeli dhanka dhadhaab dhegeystayaasha kale qaadka telefoonada fikirkooda iyo aragtidooda sidoo kale dhammaan waan soo wada dheweynaya meel walba ay joogaan walaal soo dhowo magacaaga halo noo sare mandada no stress haye
waxaan leedahay doxan cidiisa iska saaxi marka taa laga soo tegay een, arrintan bal gudaha u galno f- bal aan fahanno bal adigu waxaa ka fahantay aragtidaada waxa kaaga soo baxay waxaan ka saamay doxan waxba haynin ma garat haye
awal markuu doorashada istaagana waaba dhici jiro ma garato bedki ma laha inuu madaxweyne noqdo laakiin isku- eh, yacni isku imaatinkii iyo heshiisyadiis een, isuma qaldono marka He- heshiiskii laftiisa oo qoray oo lama tashan xisbigiisa haye
asagoon asagoon isugu gacanta geliya la arka ma garat marka yaa saxa marka kuwan hadda shalay ka baxeen ANC dhammaan asxaabtiisii iyo asaga marka kee saxan oo kaga baxay mase waxaa habbooneed inay soo celiyaan oo soo laabo ku dhahaan oo shaq- aan wada shaqayne ma asxaabtiisaas waxaa ninka ani lala shaqayn karo ma sababtu maxay tahay saa ku leedahay
sababta waxaa weye waa nin oo dictatori oo hootidiis ka tashanay haye laakiin waa- waxaa lagu tilmaama raila dadka een, siyaasadda qaab istiraatiijiyad u wado siya- siyaasadda wax kama wado intaasa taagnaa welina mas-uul fiican ma noqon madaxda wasaare noqdeen aha laakiin qaabka Siyaasadda planinga ma qaabka wado.
laakiin qaabka istiraatiijiyadu ku fiican yahay asaga
ya qaabka istiraatiijiyadeed ma aragtay aa yaa lagu tilmaamaa da- inuu markaas uu- uu aada ugu furodhurban yahay ana waxaan dhihi lahaa duqan welin guutu eh aha
meesha ha loo baneeya kuwa meesha no ha baneeyaan aan no dhihi lahaa.
no stress halkay ka soo baxayso horta dhadhaa miya waxaa la jira mandheera mise raamu mandheera mandheera aad baad umaqsan tahay saaxib waa tahay waa s- no stress mandera dhegeystayaal Eh, dabcan saaka ma arka eh, gabar markaasi dhanka siyaasadda ka qayb qaadanayso inkastoo eh, dabcan ay- isniintii aan ah, gabar ay ka qayb qaadatay eh, gabadhaasi oo ahayd niciimo oo gaarse markaasi naga soo wacday eh, cid kale ma arkin inkastoo aan markaasi mar waliba aan ku booriyo gabdhaha inay siyaasadda sidoo kale fahna- eh, fahmaan sidoo kale ay ka qayb qaataan aragtidooda markii barnaamijka uu bilaabanayo dhegeystayaal mar waliba la soco dhegeyso walaal magacaaga soo dhawow
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa muftaar aadan waa kaasoo waa bisha mudeeratan مقعة
muftaar aadan مختار هيا مختار آذن هيا
waxaan dhiilahay اها
kul horda waa ka wasameeya inaa xasuusinta in kale moogin اه
ninka horta waa habaaday sidii ninkii loo sheekeeyay اي
nin isla weyn aad noqday oo maaragtay oo maaragtay dadka kale oo aan waxba ogeyn aad noqday هيا
nin oo balan balan balan oo sidaana ma aha oo dadkii oo naasa oo u shaqaynaya ninama nima sidayna aad noqday هيا
sidii ninkii daraadiis u dhintay oo muguna muguna uu tagay اها
ayaa kuwan kalena uu tagay هيا
kolka waxaa isku hadlayay madaxweynaha isku hadlayay sidaha isku hadlayay هيا
kulli kenyaanka naasa waxaan qabaa waa quman tahay waa quman tahay eh, xisbiga baalki madaxweyne ku-xigeenkii iyo xisbiga aniga hadda aniga oo ka dhaxay امم
oo kooda qaad boonaha qoliya ujeedada waa qumanyiin aniga waa qumanyiin inay ka tagaan aad baad umahadsan tahay mukhtaar aadan eh, qumbiso inaga soo wacay dhegeystahaasi dhanka mandheera dhegeystaha kale qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga
waalaikum warahmatullahi barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
maalan saa barakada maxamed maxamed wey رامو هيا
aa maxamed aadan محمد آذن هيا
anaga horta waxaan malaynaa odagan reyla اها
waxaa banaan siyaasadda kadib horta waa ku jaalgelin malayna هيا
laakiin uma nasiib uma noqon uma yeelanin inay maaragtay madaxweyne noqdo اها
asagana waxaan ku fikiraya hal maalin keliya maaragtay madaxweyne noqo أمم.
waxaa ujeeda mayna maalintii sababta vakiintan oo dha asaga keligiis gooni ka dhaariyo muguna muguna daraadiis muguna muguna maaragtay looga looga tarheeriyey kenya اها
dad badanaa ku shaqeynaya markaas oo ugu oo ugu baxay magarta oo siyaasada ugu baxay امم
markaan keligiis inta isbaariyey oo reebe ruul ru- ruuri ruuri waa ka rabeecanaya ninkan inay arrin aan ka soconayn keligiis rayla inay le waxa heshiiskiis muxuu ahay inay arrinta aan ka soconayna kenya mhm
yacni arrinkaan ma soconay duqa inaa leegiis mogiba anay nigiis bixin kara aada iyo aad
hadda arrinta iyada waa dhamaatay marka ruuri waa dantiis waa gaarin kara mhm
markaan duqan wuxuu noqday halkii labada geed yaa labada dhaclood eh, labada geed dhexdooda ayaa dhibida ku dilaa haye
dawladdana inay far ga- gacmaha la gala oo oo maaragtay mucaaradna ku jiro macaamudaas mhm lamida waktigaa hadda lagu soo noqday naasa mugta mhm naasa waa ka bahay dawladdii maaragtay mucaaradna maaha maaragtay mucaaradna maaha magar mhm
laakiin maa- naa- naasa nafteeda ayadaa laga sii baxayn ayaga hore maaragtay nin macno loo maaragtay lama soo bayaan maaragtay oo horsocdo mhm
uhurin marka hadda ka- raylan marka hadda ka dambe umalaynaya aniga inaas mucaarad maaragtay madax u noqdo aada iyo aad
markaan ah, dee anigu waan dhihi lahay uhuru rayla oo kulleyba asha labada geed jecel waaye mhm
Eh, anaa waxaan umalaynaya kulleyba waraabaha laba dhacda guudin aan dhihi lahay horta laakiin anigu hadda mucaarad hadda hadda ka dambe idin waaye mhm
mucaaradkan hadda waa laga sii bahaya laakiin eh, naasa waa u dhamaatay ba haddii saa ay tahay laakiin anigu hadda naasa waxaan dhihi lahay horta dawlad magta mucaarad aan lahayn faa'iido ma laha mhm
mucaarad inay nin ah, xisbiga qof magaca leh macno leh inay lasoo baxan eh, ay ay wataan laakiin eh, rayla inay isku tuuraan jamacaan jeclaan rayla maxaa yeelay eh, ninka haddiiba labada dhinac maaragtay gacmaha kula jira qofkiiba waxaway ma fiican mug aada iyo aad marka aniga waan dhihi lahay ruuxa duqaas duqa maar haddii labada maaragtay mucaarada madaxa ma noqon kara ma- madaxa ruux macnada lasoo bahan laakiin isagana ma yo aniga waan dhihi lahay eh, oday markaan waqtigi waa dhamaysan howlgab buu noqdee mhm
aniga hadda kolleyba kuruhu maba saarinin laakiin cidan u saaqdiilen abtasaaqdoon aad baad maasantahay dhegeystayaasi waxa uu ahaa maxamed aadan raama naga soo wacay dhegeystayaale intaanan dhegeystayaasha asxaabta siinin inkastoo aad ark aan aad u arkayo in dhegeystayaal aad u tiro badan barnaamijka ay soo wacayaan sidoo kalena qaadka telefoonada ay soo beegsanayaan fursaddu waa inii siinaya dhegeystayaal fikirkiina aragtidiina dhammaan waan wada dhegeysan doonaa laakiin marka hore ii ogolaada inaan ii soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal adiga dhegeysanaya maanta telefoonka soo qabso oo waxaan markaasi ku haynaa fursad markaasi shirkadda safaricom ee ku keentay ee ah in markaasi qaybta youtube-ka aad markaasi aad ka faa'iidaysan karto waxyaalo wax waliba adiga aad jeceshahay maxaad jeceshahay inaad daawato maxaad jecesha oo aad ka heshaa maxaa markaasi ku xiisigeliya maxaad jecesha oo markaasi aad doonaysa inaad ka barato qaybta markaasi youtube-ka maanta oo shirkadda waxay kuu fusisay fursad markaasi aad u ballaaran weyn oo mar- markaasi mid bilaash ah free internet ay markaasi dhammaan macaamiisha macaamiisha ay siinaysaa waxaa keli markaasi ay qaraacayaan eh, star five four four hash ama xidig shan afar afar afar afar geys kadibna lambarka koowaad kusoo dhiifo dhegeystayaal isla markii waxaad arkaysaa message ama fariin kusoo dhacday toos ayaa markaas u abaaraysaa qaybta markaas youtube-ka dhegaystayaal waxaa sidoo kale aad dadka markaasi waayeelada ah dadka markaasi guryaha jooga oo maxaa markaasi aad oga faa'iideyn kartaa maanta maxaad oga faa'iideyn kartaa youtube-ka maantaba youtube-ka duqeyda u gee oo dadka waxyaalihii markaasi soomaalida dadkii gabyaadii dadkii waxyaalahi markaasi ay soo saaran jireen dadkii hore waxyaalihi markaasi usoo joogeen waxyaalaha markaasi duqeyda ay xiiseeyaan u saar oo halkaasi een, ayaa markaasi oga faa'iideyn kartaa waxaana qaybta markaasi youtube-ka oo markaasi shirkadda ay sahashay fududaysay si markaasi macaamiisha qadka eh, leenka markaasi isticmaalaya ama qa- ama lafta markaasi safaricom isticmaalaya ay oga faa'iidaystaan free internet from safaricom ay ku leedahay shirkadda oo waxaa markaasi ay ku leedahay maanta ismadadaali maxaa isku madadaalinaysa eh, sawirada fiidiyoyada markaasi youtube-ka isku madadaali ay ku leedahay oo markaasi xubin ama qayb kaga noqo dhegaystayaal maantaba xasuusnow shirkadda safaricom waxay markaasi ku leedahay in markaasi ay meel fog ee kaasoo qa- meel fog ee ay ku geyso sidoo kale meel hoose ee kaasoo qaado meel fog ay ku gaarsiiso oo markaasi wax waliba aad la socoto la jahan qaado keli waxaa markaasi kala socon kartaa wax waliba laga heli karaa dunidan maanta socoto dhegeystayaal ee casriyowday qaybta markaasi youtube-ka waxaana markaasi aad ku gelaysaa mid bilaash ah mid free ah mid markaasi lacag aan lagu weydiinaynin markaasi waxaa keliya qaraacaysaa star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys sidoo kale waxaad kaga baran kartaa qeybyada kala duwan ee nooc- noocyada kala duwan ee cunnada loo kariyo haddii markaasi cunno kari xum- xumo ay ku haysay haddii aad ku sugan tahay dhadhaab cunno xumo ay ku hayso maxaa sugaysaa haddii balanbala aad ku sugan tahay cunno aad kari- si loo kari aa qaanin maxaa sugaysaa haddii aad ku sugan tahay masalaani cunno si loo kariyana aad taqaanin maxaa markaasi iga soo wacaysa ii sheegaysa aniga marka hore cunto soo baro kadibna cuntada si loo kariyo qaybta youtube-ka anaa kuu sheegaya qaraac star five four four hash kadib lambarka koowaad kusoo dhufo noocyada markaasi laisku dardaro cunnada halkaasay markaasi shirkadda kaaga saaciiday waana mid bilaash ah free wax weliba free ay markaas kaaga dhigtay asxaabul free maanta wixiina waa hadasheesaa rabteen waa hadasheene maxaa sugayseen fadhiga halaiskaaga kaco telefoon keliya ayaa markaas ku cilaya haddii telefoon la-aan aad hays- noqotana waxay shirkadda ku leedahay anigaa telefoon markaas qiimo jaban ku hayna oo noo imow oo markaas xitaa mid labaatan labaatan shin aad iskaga bixin karto adeega markii baaqi wax uu kaaga soora suuqa lagu diro adeeg wax uu kaaga soora labaatankaas aad iskaga bixin kartaaba tii markaas haddii baradhada ama haddii lagu dhaho nyaanyada waa konton adiga tii soddonka soo galo si markaas labaatanka ay kaaga soo harto maalintaas iskaga bixirto maxaa isku cilaysa isku korbeynaysa adigoo youtube haysato maxaa isku walwal if- eh, stress ku gelinaysa adigoo markaas qur-aan ka dhegeysan ka dhegeysan karto youtube-ka maxaa markaas isku cilaysa oo cillo cillo isku dareensiinaysa adigoo youtube-ka haysato oo mid free ah haddana kili qaraacaysa star five four four hash maantaba dhankaas aan u jeheysano oo aan markaas ka qayb qaadano youtube-ka oo mid free dhegeystayaal maantaba focuska saar oo diradda saar inaad youtube-ka aad markaas mid fresh ah waa offer oo dhegeystayaasha shirkadaas ay u siinayso dadka macaamiisheeda dhegeysta maanta waad haysataa maxaad sugaysaa waan keli inaad u jihaysato dhankaasi dhegeystayaal gorrow warkii ayaad maqli doontaan ee saf- oo dabcan warkii ayaad maqli doontaan ee t- tobankii barqnimo iyo faadimo ibraahim dhegeystayaal laakiin dhegeystayaashan usoo laabta qadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber eh, eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal halkaasi aan kasii ambaqaadayna bal dhegeystayaasha qadka telefoonada intaan warka markaas una sii dhaadhicin qadka telefoonka ku jira walaal soo dhow magacaaga halow star f m halow fadlan raadiyaa iska gaa walaal
asalaamu calaykum waraxmat ullahi walaal wacalaikum salaam walaal magacaaga
magacada aadan ibraahim aalida ah maxamed
aadan ibraahim aadan ibraahim ka ku sugan tahay
waxaan ku suganaa walaal macaan isyoolow isilow haye ka qayb qaada walaalow
yaa ka qayb qaada barnaamijka la socotaan filaya
baraabishka waa la socda aha haye aadanow qadka kaaga go-aya waa tahay aadan waan ka raaligelinaya isilow inaga soo wacay laakiin qadka ayaa ka go-aya isma maqalayno waan ka raaligelinaya barnaamijka asxaabta la socotay ee kale iminka barnaamijka ka qayb qaadanayaanan siinaya intaan warka una sii dhaadhicin walaal walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته راديان اسكا قابي waan gaabiyey هيا
yusuf aad baan ku salaamaya شكرا صاحب شكرا
waa alcayn oo jooga sarado انتينو
alcayn baa la dhahaa alcayn sarado العين هيا
haddii barnaamijka aan u guda galo اه
rayla horta maaragtay siyaasadda markiisa hore aad baa u wanaagsanaa ادي اد
laakiin waktiyadan dambe waxaad moodaa in markaasi uu shaab sii galaya اها
xisbigiisii asagoon la tashanin ayuu meel cidlo oga tagay هيا
guul kasta uu soo hoyinayaan waxaa ficnay isagoo magaca xisbiga wata inuu xisbiga oo dhan guul usoo hoyiyo اها
laakiin hadda si si shaksiyan ah ayuu danihiisa qaadka ayuu wataa ma ogiyo xisbiga waxba ma haya هيا
waktigii hore danihiisa ayuu fiirsanayay waktigii dhexe ee markaas uhuru heshiiska la galayay اها
hadda haddii heshiiskii uhuru uu la galay iyo maaragtay waktigii uu soo gabaabsaday meel kale uu ku dhaqaaqo waayo haddana xisbigan dib ugu noqonay waktigii horena lama tashinin waxaas maaragtay aqli ma aha iminkan sbeysi wuu burburay haye maxaa ay markaasi ka shal- shalay- shalayto dabcan u keeni kartaa dhammaantood kuwa ka baxay iyo raailaaba
salaytada waxaa qaba rayla kuwa kale xisbigii ayay ku taagan yihiin gacmo wada jir bay wax ku goyaan way wada socdaan way ka baxeen shalay bay ugu dambeysay ka baxeen
kuwa ka baxeen baa hadda dhaamaba waxa waxaa yeelay asaga asigii weynaa ee markaasi maaragtay madax meel ka sarreeya male asagaa bixitaan ka bilaabay اها marka caqabad kasta oo soo kordha rayla ayaa xisbigan u horteeday هيا marka waqti xaadirkan waxaad moodaa in rayla uusan meel la cuskanaynin marka waxaa fiicaneed waqtigii hore taba inuu ka baaraandiga arrimahan oo dhan islamarkaan uu wax kasta ka fiirsado اها laakiin taasi ma dhicin oo wuxuu ahaa nin kursiga uun caashiqay oo le mar war maalin qur ee keliya madaxweyne iga dhiga ayuu lahaa هيا haddii rayla bil keliya madaxweyne laga dhiga inuu samir lahaa ayaan qaba aniga waa tahay alcayn aad baad umahadsanta saaxib adan shukran dhegeystayaasii sareeda inaga soo wacay kauntiga gaarisa aad buu mahadsan yahay dhegeystayaasha dhegeysan aan isku soo laaban doonaa warkii ee tobankii barqnimo barnaamijka fakad ayaan ila socodsiinaya dhegeystayaal insha allah waan isku soo laaban doonaa haiga dheeraan haiga fogaanin weli waan kuu baahanahay gabagabadii barnaamijka ilaa in isla gaarno inta ka hore laakiin dhegeystayaasha iyo weliba faadumo iyo warkeeda idaacadda star f m gabagabadii barnaamijkan soo gaaran dhegeystayaal warkii tobankii ayaad soo dhegeysateen mawlid maxamed shuuriye sidoo kale faadimo ibraahim Ee, dhegeystayaasha qaadka telefoonada intaan usii dhaadhicin bal aan soo qabto midka ee, dabcan mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ahaa dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta safaricom ku keentay fursaddii ugu wanaagsaneed ebit markaas in badan aad ku taami jirtay telefoon casri ah waana telefoonada markaasi open day dhegeystayaal waxaad u taqaano maalmo ayaa markaasi ka harsan goobo qaar ka mid ah laakiin sidoo kale meelaha qaar waa tegi karta dukaamada shirkadda safaricom ee iyo shirkadda safaricom ilba meelaha markaasi shabakadaha safaricom markaasi lagu iibiyo telefoonada teleefoonadan ayaa waxaa markaasi ka heli kartaa shabakada masaco dot com dukaanka shirkadda safaricom iyo dhammaan dukaamada markaas lagu iibiyo telefoonada waa fursadii markaas ebid ugu weyneyd safaricom ee macaamiishada markaas ku sinaysa telefoonka casriga aysan ku dhaafin dhegeysanma telefoonkan casriga waxaa waxyaalo badan ayaa markaas kaa caawin kara oo aad kaga faa'iidaysan kartaa tusaale dhegeysa markaad hayso telefoonka casriga oo aad internet aad u isticmaali karayso waxaad markaas kaga faa'iidaysan kartaa waxyaalo badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googolka ayaa waxaa sidoo kale kaga baari kartaa wax aad markaas aad jeceshahay oo markaas cakiraad fara badan markaas ay kugu taagneyd in badan markaas aad ku jahwararsaneyd laakiin googolka ayaa markaas laga yaaba inuu kaa saacido waxaa adiga markaasi doonaysaa telefoonka waxaad u adeegsan kartaa in aad markaas guriga kaga soo shaqayso oo aad u isticmaali karto tilmaamaha qariirada googolka sawirro aad qurux badan sidoo kale aad ku qaadan karta iyo waxa la midka ah waxaa markaasi la kulanay nin xitaa markaasi magaalada ku cusub nairobi waxa uu sheegay markaasi in xaafadaha kale uu isku kala goosho magaalada kale uu aado nairobi waxa uu sheegay markaas inuu u adeegsado telefoonka union ray waxa markaas u adeegsada oo keliya sida markaas uu ku kala ogaado xaafadaha kala duwan waxaa adiga markaas ku diiday he waa telefoonke telefoonkaa soo qabso oo sida- sidoo kale iska bixi maalintii labaatan shilin sida marka hore iska diiwaangeliya sidoo kale bixi shan boqol oo horumaraysa kadibna bishii maalintii isbuucii sidoo kale aad ku bixin karta waxaa mid ka mid ah adeeg- sidoo kale gabdhaha ay ka baran karaan wax weliba noocyada kala duwan cunnada ila- ilaan- cilaansaarka wax weliba isqurxinta ka mid ah waaba intaasi kuusii dheer inaa haatan dugsiyada xiran yihiin ama waqti fura ay furan yihiin inaad sidoo kale aad kaga faa'iidaysan karto qaabka markaas onlineka wax uga baran karto carruurta hadduu maanta oo teg dukaanka kugu dhow safaricom si aad u hesho telefoonka casriga aad ku- oo markaas kugu habboon maxaa ku diya maanta telefoonka inaad soo qabsato dhegeystayaal shirkadda mas- meelaha kala duwan ee markaas telefoonada ay ku iibiso waxaa ka mid ah sida shabakadda masaco dot com dukaanka shirkadda safaricom dhammaan dukaamada markaas lagu iibiyo saf- telefoonada sidoo kale meelaha markaas imika fursadaha ay ka heli karaan waxaa ka mid ah haddii aad ku sugan tahay gaarisa sida aus- aad markaasi outside minimarket supermarket shanta ilaa toddobada ay soconaysaa dhegeysa telefoonada markaasi open day oo markaasi la- ah, dabcan lagu kala boobaya sidoo kale lagu kala xaraasha telefoonka soo qabso orad saaxib haddii aad maqlaysa soo qabso telefoonkaada haddii aad ku sugan tahay dhanka isyelo eh, sidoo kale outside k c b bank waxaad aadaa sh- eh, eh, dabcan k c b bank opposite oo waa outside the k c b bank shanta ilaa toddobada ayaad ku beegay bishan ku beegan ayaad tegaysaa halkaasi haddii aad isyelo ku sugan tahay dhegaysanayso dhegayste haddii aad ku sugan tahay sidoo kale marlal next to the nuclear stage shanta ilaa toddobada ayada markaas waad fu- fursada ku- ayaa kuu banaan oo halkaasi telefoon ka soo qabsan karta qiimo jaban maanta waad haysaa saaxib maxaa sugaysaa oo keliya waxaad sugaysaa inaad telefoonkaada wadada la soo qaado ama sidoo kale dhegta soo saarato oo markaas aad ku xaragooto sidoo kale dhahdo maanta telefoon ayaa wata in badan ayaa telefoon Ee, tooshilah watay oo laakiin maanta waan ka wataa saaxiib maanta youtube-kaan gelayaa wax walbaan gelayaa waa tahay dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka soo dhegeysan soo gaarnay kadib markii maalmo ka hor isbeysiga o d m uu shaaciyay inuu markaas iskaga baxay isbeysiga nasa ayaa saaxiibadii hore markaasi ka wada tirsanaa sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii iyana maanta sibcan shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay inay markaas iskaga baxeen isbeysiga mucaaradka kulan ay yeesheen xildhibaanada iyo weliba hogaamiyaasha isbeysiga wiper a n c ford kenya iyo sidoo kale ee, dabcan ayaa saddexdaasi xisbi markaasi ku dhawaaqay in aysan hadda ay ka tirsaneen nasa hogaamiyaasha saddexda xisbi siyaas- ee, siyaasadeed a n c wiper iyo ford kenya ee kala musalim mudavadi kalonso mistoke musus watengul ayaa saxi- markaasi saxiixay warqadaha markaasi ka bixitaankooda nasa kadib markii ay la tashiyeen markaasi la sameeyeen xubnaha markaasi isbahaysyada bayaan ay si wadajir ah usoo saareen madaxda isbahaysiyadan ayaa markaasi ay ku sheegeen inay si cad markaasi u wargelinayaan shacabka kenya dabca kenyaanka ah go-aankooda shakhsiyadeed ee markaas ah in ay ka baxeen isbahaysi nasa tani ayaa ka- markaas ay ka- ay ka dhigan tahay in isbahaysiga nasa uusan jiri doonin islamarkaana uu burburay shalay ayay markaasi xaqiijiyeen rasmigana sidoo kale usii gudbin doona guddiga markaasi baatiga ee markaasi u xilsaaran afhayeenka isbahaysiga wiper a n c ford kenya kenya ayaa xusay in markaas warqadaha ogolaanshuhu ka bixitaanka nasa ay u gudbayeen xafiiska diiwaangeliyaha isbahaysiga siyaasadeed ee dalka si loo markaasi loo tallaabo uu- markaas tillaabo loogu qaado hogaamiyaasha isbahaysiga waa xisbiga markaasi ama is- is- xisbiyada markaasi ANC wiper iyo ford kenya ee kale musole mudavadi closo mistoka moses watangula ayaa hadda markaasi xor u ah inay markaasi isbahaysi cusub ay samaystaan ka hor doorashada guud ee sanadka dambe ee labada kun laba iyo labaatanka siyaasiyiinta ayaa haatan waxaa ku midaysan isbahaysiga la magacbaxay one kenya alliance oo ka madaxa xisbiga madaxa xisbiga wiper closo misoka ayaa sheegay inay markaasi diiradda saari doonaan xoojinta isbahaysiga cusub sida markaasi shalay uu ku dhawaaqay mar uu ku sugnaa xaruntaasi kaga hadlayay sidoo kalena uu sheegay in markaasi saameynta arrim- arrimahaasi ay kaga- ay kaga gudbeen sidoo kalena iminkan ay doonayaan in ay markaasi kaga baxaan oo ay markaasi ku midoobaan siyaasad markaasi dhiban yihiin sidoo kalena xor ay u yihiin in ay xisbeysi iminkan ay samaystaan waana xisbeysiga markaasi one kenyan alliance ee oka oo ay oo la magac baxeen na kutoka sasa kuelekea mbele ijulikane na wananchi wote wa Kenya na hata marafiki zetu duniani kote kwamba muungano wa One Kenya Alliance tuko imara, tuko tayari kuchukua uongozi wa nchi hii ifikapo mwezi Agosti mwaka ujao. Na katika matamshi haya hatuna chuki na yeyote yule, bali tuna imani kwamba Wakenya watatuunga mkono, Wakenya wazalendo, mwamko mpya na kwa hivyo kwa upande wetu kama ambavyo amesema, hatuna takshishi yoyote, hatuna ugomvi na yeyote yule. Ugomvi ambao tunao ni dhidi ya ufisadi ambao umefikia kiwango ambacho hakieleweki. Tuna ugomvi na wale ambao hawatakii nchi hii mema, na tuko na ugomvi wa ajabu na wale ambao wanataka kusambaratisha umoja wa nchi hii.
waa stephen closo misoka xisbiga wipe ayuu ka tirsan yahay dhegaystayaal waxaa markaas uu sheegayaa in markaasi siyaasadda markaasi lagu kala baxay ama sidoo kale lagu kala ogaaday hannaanka markaasi ay kala duwan ay ku kala taagan yihiin isbahaysiga markaasi nasa saaxiibadii hore ee markaasi ka wada tirsanay sanadii labada kun todob- todob- waa labada kun toddoba iyo tobankii iyaguna markaasi si rasmi ah shalay markaasi uga baxeen dhammaantood xisbiga imikan ama isbahaysiga wuu madax markaa uu maran yahay imikan laakiin waxaa markaasi iminkan saansaan waxyaala qaar iminkan laga yaaba dib ay ka qaar ay kaga hadlayaan in arrinta markaasi laga yaaba in madaxweynaha uu soo farageliyo sidoo kalena ay xisbi markaasi wadajir ay soo saaraan ay qeyb ay ka wada yihiin dhammaan dadka hore ee ka wada tirsanaa Ee, sida raila odinga moses watengula ford kenya oo sidoo kale iyo weli anc Mus- musalia mudavir iyo weliba een, stephen closo misoka wiper ka tirsan dhegaystayaal arrin markaasi horaan uu soo eh, dhexdhexaad markaasuu doonayo inuu ka noqdo madaxweynaha oo sidoo kale markaasi wadajir ay ku wada heshiiyaan sidoo kalena qayb markaasi ka wada noqdaan siyaasadooda ay markaasi ku muujiyaan sidii markaasi ay hal gacan u wada noqon lahaayeen ay ka duuli lahaayeen sanada labada kun labaiyo labaatanka laakiin taasi ayaa burburtay kuna dambeysay maalintii shalayto idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan hal dhegeysan malaw dhegeysan qadka telefoonka siina sidoo kale fikirkiisa aragtidiisa aan uga dhegeysano bal waxaa uga baxay intuu barnaamijka uu dhegeysanaya walaal soo dhow magacaaga halow star f m waa ka xuma dhegeystaasi qadka telefoonka xigaha walaal soo dhow magacaaga waan ku salaamaya barqa wanaagsan isagana waan ka xumahay dhegeystaasi ka raalloqa anaa ku jiray ma aha muu ka bixin laakiin waan ka raaligelinayaa gacanta igaga dhacday dhegeystaha kale qadka telefoonka waa soo dhow walaal magacaaga halow star f m
Allo, salaam alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعقة Ndiiramo.
أنبي هي
Waxaa u gudub gala qolofta dooda waxaan dhihi lahaa duqan Raila waxaa waaye wasifteega meelaas kala fikirin lahay هي
marka waxaa waaye inta aad aad meel walba feerina inaad twenty twenty two lagu gaaraan khatar هي
marka walaahi xisbiga hadda ka baxayna waa ku faacan yihiin maxaa yeelay duqaa maba laisku haleyn kara meeshiis galan waxba laguma guuleysanayo اها waa liiga xadanaad taagay اها
marka waa ku salaamaya dhegeystayaal.
aad baad umaas- aad baad umaasantahay shukran dhegeystahaasi waa ambiya raamo dhankaasi raamo inaga soo bacda dhegeystaha kale qadka telefoonka ugu dambe ama labada dhegeysta ugu dambe ayaan fursadda siina bal aragtidooda fikirkooda ee dhegeystaha qad ku jiro star f m walaal soo dhow magacaaga Assalaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Iyadoo bulshada wanaagsan soo dalbayin Soomaaliya Itoobiya.
حفصة هي
Ana horta maxaa dhihi lahaa reer walba waa waagan lahaa soo hor xisbiga soo lista xisbigiisa inuu istaagano اها
xisbiga ila tirsan hadduu inuu هي cidna uga tago maysan ahayn horta maxaan dhihi lahaa hadda kuwa ka baxaan oo ku raaxsanan هي
intaas aan ka kooban salaam aad baad umaasan tahay waa xabso etoobiya dhankeeda naga soo wacda dhegeystaha kale qadka telefoonka ee waa- markaan isku soo laabanay gabdha ay inoo fureen oo siyaasadda markaas kaga qayb qaatay waa ambiye raamo iyo gabadhaasi xabso etoobiya inaga soo wacday way mahadsan yihiin dhammaan Ee, waa tahay walaal soo dhow magacaaga
ada guuleed maxamed nageera cali guuleed haye
marka koobaad wariyaashiina waa salaamantiin marka labaad rayla wadi
waa kaa qaadnay cali guuleedow raila odinga oo keliya haye mandheera walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaamay muslix wajeer mustafa haye
dog horta soomaaliya waxay ku mamaaday mhm
labada sir ku heshiisay caadiyaala ku colooban haye
horta sirta hore oo lagu heshiiya horta arrinta sida saanka la yidhi haye
marka dog waxaan umalaynaa inuu hadda iska hergalaayo weerta umalaynaa aha
dadki waa ka dhumeen mhm inuu iska nastooyaay weerta umalaynaa siyaasada hadda kabkaba wakti la kakabana laga gaari maayo haye
horta waxaan dog waxaan umalaynaa inay amarkeer waran Mm.
marka waan ku salaamay aad baad umahadsanta mustafa dhegeystaha kale khadka telefoonka ugu dambe ee markaas barnaamijkaan kusoo xirayna intaan markaas mid ka mid adeega qaybta barnaamijka aan aadin walaal adaa ugu dambeeya soo dhowo magacaaga waana ku salaamaya barqa wanaagsan
Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Yusuf Bakar Galaalkay waan ku salaamay. Ayaan Mareykaan.
ayaan maraykaani waa lagu waayey waana nacday maxaa dhacay
Waan idin ayaan u malaynayaa yahay iyo ismashquul baa liska noqotay alxamdulilah laakiin waa inla socdaa walaal nala soco mar waliba haye
haddaan dooda u birada mhm
horta waxaan u malaynaa Raila marka dad waa tii ugu dambeysay waaye haye
waayo waxaa waaye maogtahay qofka haddii adi aad kurta aad soos hogaaminayso dadka haddii aad maaragtay si xaqa had
aha inaa ma dadku way kunacayaan aad iyo aad ninkan marka heshiiska oo uhuru uu la galay heshiis oo siyaasadeed ay ahayd mooyaane maaragtay heshiis oo maaragtay dadka dhamaal wax u tiraysa mayn ahayn haye marka asagana iskama arkaynin oo qofkii aqli qabo kolley wuu arkayaa meeshuu heshiiskanaydu u socda iyo habka saansaanteeda wuu arkayaa sax
marka dadkiisiiba meel cillo ugu tagay nin dadkiisi meel cillo ugu tagay Mhm.
hadda nin kolley oo hadda hogaami
waan ka xumahay ayaan maraykaani dabcan waxaan jeclaa inay iisii dhammaystirto laakiin waan ka raaligelinayaa qadkii ayaa markaasi ka baxay iyadoo markaasi si qurux badan ay oga qayb qaadanayso waana ku maasan tahay waana gabadhii saddexaad ee markaasi barnaamijka ka qayb qaadatay mahadsanediin ayaan dhammaan gabdhaha leeyihiin oo markaasi dhanka siyaasadda aad ula socda inkastoo horan ayaan maraykaani dadka siyaasadda aad ula socda ay ahayd laakiin baryahan ma garanaya halka ka baxday laakiin waxaan leeyahay soo noqo oo soo rogaal celi aan soo qabta dhegaystayaal mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegaystayaal waxaan ku leeyahay weli ma isticmaalaysaa oo haddaad isticmaali jirin iminkan shirkadda way kuu fududayso shirkadda isgaarsiinta ee safaricom iminkan waxay kuu keentay oo aad isticmaali kartaa faa'iidadan aad ka heli fursad fara badan aad ka heli kartaa qaybta markaasi youtube-ka youtube-ka ayaa markaasi iminkan kaga heli kartaa ma jeceshahay oo ma danaysaa inaa markaasi video oo xiise uma qabtaa inaa video markaasi aad daawato videos ay ku daawan kartaa videoga waxaad kaliya kaga daawan kartaa qaybta markaasi youtube-ka youtube-ka wuxuu u baahan yahay data data haddaysin ka waran shirkadda waxay markaasi ku leedahay abshirayso oo anaga markaasi kuu faa'iideynay oo markaasi kuu keenay in aa markaasi mid free aad u isticmaali karayso keli aad adeegsan karto dhegaystayaal oo wax waliba markaasi kaa daafici karo sidoo kalena wax waliba adiga aad jeceshahay aad kaga daawan karta qaybta youtube-ka oo mid free ah waxaad qaraacaysaa star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys kadibna lambarka koowaad kusoo dhifo maantaba enjoy ayaan kuleeyahay anigana waxaa markaasi laga yaabaa dad fara badan in markaasi ay jiraan laakiin waxaa markaasi oo weligood maqlin youtube youtube haddii maqlaan waxaa laga yaabaa in waxyaalaha muhiimadda ku jira aysan garanaynin maantaba aniga waxaan ku leeyahay haddii weliga markaasi youtube-ka waxba aa ka daawanin oo aad markaasi in badan aad ka calaacali jirtay oo kordhi jirtay wixii aan ku daawan lahaa ma haysto maanta anagaa markaasi ku hayna oo kuleedahay safari- safaricom halkaasi booqo oo gaar oo markaasi kala soco waxyaalaha muhiimadda ah anaga ku keenay halkaas oo keli waana mid free ah oo bilaash ah oo markaasi waxa doonto aad kala socon kartaa dadkii hore waxaa markaasi duqeyda waxaa laga yaabaa inay markaasi waqti eh, weligood waxaan ay arkin iminkan dunidan isbedbedelayso laakiin waxaan leeyahay duqeyda markaasi u saara oo telefoonka u geeya ha kaga fiirsadan adigoo markaasi duqeyda oo keelo weyn inaad u xirayso alada aabo bal sayid cabdallah sayid cabdulaahi sidan fuu dhahay ta- arrintan oo markaasi taariikhda waxyaalaha faraha badan gabayadii dixraacyad waxay wax weliba oo aad jeceshahay youtube-kaad ka helaysaa qur-aankaad ka helaysaa wacdigaad ka helaysaa wax adiga ku xiisigeliyaad ka helaysaa filmadii ku dhaafaad ka helaysaa ziwal hadaad ku xiraed waad ka helaysaa wax weliba waa lagu keena dhegaystayaal haddii aad ku sugan tahay laga yaabaa inaad la fay duurkaad aad ku sugan tahay laakiin weliga youtube aad maqli laakiin telefon qurux badan aad watay smartphone maxaa sugaysaa telefoonka maantaba qaraac oo anigu ila soco dhegeyso maantaba qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar afar geys kadibna halkaasi lambarka koowaad ku surfad lamarka fariin aad kusoo dhacaysaa qeybta toosa youtube ku tegaysaa haddii aad ku sugan tahay meelaha masalaani dhadhaab xeryaha qaxootida madoogashi balambala meelaha kala duwan iyo eh, habasweyne duurarka dhejitabuula meel walba aad ku sugan tahay waxaa laga yaabaa inaad la soconin youtube-ka laakiin anaga maanta waan kuu keennay shirkada kuleeda kaa faa'iidaysano oo kuleena mid bilaash ah la jaanqaad oo la soco oo markaasi abshirayso aan kuleeyahay saaxib oo markaasi wax waliba la soco oo shirkada ay ku keentay waana kuwa markaasi bilaash ah oo markaasi adiga raalli aad kaga noqon karto enjoy aan kuleenahay saaxib oo markaasi eh, madadaale waxyaalaha markaasi nafsadaada aad ku madadaalin karto aya oo qurux badan ayaa markaasi kaga heli kartaa oo markaasi cajisi iyo wax fara badan buuqi qayli haddee ku haysato youtube-ka kaga mashquul maxaa isku kurbanaysa isku mashquulinaysa youtube-ka aadaysa qur-aanka ka dhegaysanaysa xadiidada ka dhegaysanaysa wax waliba islaami ah oo adiga markaasi aad jeceshahay shirkadday ku keentay oo leedahay maanta abshiraysaan ku leenahay saaxib anagana wax off ah oo bilash ah ayaa markaasi lagu siina waana free internet dhegaysa free internet ayay ku siinaysaa shirkadda isgaarsiinta safaricom star five four four hash xidig shan afar afar afar geys lambarka koowaad kusii dhifo kadibna asxaabtaada markaas eh, markay mashquulsan yihiin adigana dhinacaada ka mashquul oo youtube-ka ayaa ku mashquulaysaa dadka hore waad kaga faa'iidsan kartaa dhegeysan waad ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare barnaamijka musiibada karo waqtiga owgiis sida quruxda badan dhegta aad igu raaricinaysaan iyo degeysanaysaan oo sidoo kale barnaamijka aad uga qayb qaataan kuwa markaas u suurtagelinaysa barnaamijka inay ka qayb qaataan iminka isoo wacay waan ka raaligelinaya waqtiga owgiis fikirkooda wayna umihii mar welibana waan jecelnahay inaan aragtida dhegeystayaasha aan ka aruurno sidoo kalena aan ka maqalno oo markaasi fursadaha ugu weyn aan sino dhegeystayaasha kuwa markaasi qaadka telefoonada ka go-ay ayagoo markaasi fikirkooda wato waan ka raaligelinaya dhegeystayaasha sidoo kale kuwa markaasi ka qayb qaatay waan uga mahad celinaya sidoo kale ayagana sida waxaa ka mid a dhegaas- dhegeystiyi markaasi barnaamijka inoo dahfuray eh, sida markaasi cali geney oo markaasi dhadhaab ku sugan saaxib mahadsanida aan kuleeyahay cabdi aadan xagardheere mahadsanida aan kuleeyahay saaxib no stress oo asagana waxaan leeyahay mandheera ku sugan yahay mahadsanida aan kuleeyahay mukhtaar eh, sidoo kale aadan asagana waxaan leeyahay mandheera ayuu ku sugan yahay mahadsanida aan leeyahay maxamed aadan raamo ayuu ku sugan yahay iyo weliba aadan ibraahim isyoolo oo markaasi asagana qadka ka xumaa oo aan ismaqli waynay laakiin wuxuu jeclaa inuu barnaamijka ka qayb qaato waan ka raaligelinaya asagana mar kale ayaan ballan ayaan leeyahay maalinta berita beri dambe intaan wan- markaasi hawada ku jirno iyo weliba dhegeysi alcayn oo markaasi laga laga- laga soo wacay dhankaasi sareedo alcaynow saaxib soo dhowaan ku leeyahay waa dhegeysi markaas igu- dhan- dhanka sarada igu igu horreeya markaas barnaamijka ka qayb qaatay saaxib oo magaci igu horreeya haddana waxaan ku leeyahay marxaban ayaan ku leeyahay soo dhowow gaarisa ayuu ku sugay iyo sidoo kale ambiye gaarisa ah, dabcan ambiye raamu iyo sidoo kale xabso etoobiya iyo sidoo kale cali guuleed oo asagana qadki durba ka go-ay oo dhankaasi mandheera inaga soo wacay mustafa wajeer maasanid ayaan maraykaani dhegeysi ugu dambeeyey barnaamijka ka qayb qaadatay inkastoo laakiin ay noo wada sheekay iyo halkii wax kasoo bilaabatay inoo soo gebagabeyn laheyd laakiin qadka ayaa ka go-ay iyadana mahadsanid ayaan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha meel walba ay joogaan mahadsanidin halkan waxaan kusoo garnay adiga adiga la-aantaana mana socon lahayn idaacadda waxaana ku mahadsan mar waliba anigana ku leenahay mahadsanid shukran shakuuran wa shukran jaziilan meel walba aad joogtaan barnaamijka waxaa soo saaray la socodsiina anigoo ah yuusuf bakad dhegeyste waxaana goor maqli doontaan barnaamijka xiga ee markaasi qisooyinka iyo weliba yuusuf gaas dhegeystayaal inta ka hore anigana waxaan idin leeyahay mahadsanidin barnaamijkana waxaan saaka diiradda ku saarayna kaga hadlaynay arrimaha markaasi xisbiga markaasi ama sbeysiga markaasi nasa kala burburay kala baxay shalay ee markaasi qalinkay ku dugeen sidoo kalena iminkan xisbiga uu madax ban- eh, markaasi uu maran yahay oo ay shaksi uusan ku jirin dhegeystayaal arrimahaas ayaan diiradda ku saarayna dhegeystayaasha dhammaanna way ku mahadsan yihiin sida ay ula socdeen sidoo kalena ay u dhuuxeen barnaamijka halka iyo meeshuu kasoo jeeday iyo sidoo kale sida quruxda badan ay noo dhegeysanayeen kuwana dhegeysanaya laakiin barnaamijku keli la socdo laakiin ka qayb qaadanin mahadsanidin dhegeystayaal waa inoo berito arrimaha qoyska hadduu ibah raalli ka noqdo dhegeysan inta ka hore waxaan idin leeyahay sidaasi nabadgelyo macsalaama dhammaantiin
na kutoka sasa kuelekea mbele ijulikane